amarkiisa waa inuu yani rasuulka amarkiisa waa inuu dooranayo wixii kaleo dhanba waa inuu ka dooranayo markii la garab dhigo wa an yuxiba almar'a ruuxa waa inuu jeclaado ruuxa muslimka laa yuxibu xaaluna u jeclaanayna ila lilahi tacala ilahay dartii un bas ay qofka jeceelka uu jeclaanaya muraad kale ma aha waa ilaahay dartii un wax kale meesha hadday soo gasho macnaa qofku iimaan ma mu'min kaamila ma noqonayo ilaahay dartii un bas u jeclo wa an yakraha waa inuu kohdo oo naco an yacuuda fi lkufri gaalnimo inuu ku dhaco ama inuu gaalnimo ku noqdo kamaa yakrahu an yuqdafa fi nnaar dab in lagu tuura siduu u kohanayo wey oo u nacayo qofku hadduu marka hore gaalnimo soo maray oo marka hore gaal baa markaasaa ilaahay soo hanuuniyey mar labaad inuu gaalnimada ku noqdo waa inuu kohdo oo naco siduu u nacayo in dab lagu tuuro hadduuna weligii gaal noqonina oo uuna horey usoo noqonina inuu yani gaalnimo uu ku sifoobo oo uu gaaloobo waa inuu u kohdo saaradu bimacnaa caaday noqonaysa waa an yakraha an yacuuda inuu ahaado fi lkufri gaalnimo inuu ahaado waa inuu kahodo oo naco kamaa yakrahu an yuqdafa fi nnaar dab in lagu tuuro si u nacayo rawahu lhamsatu ila aba daawuud wa canhu can anas bni malik can nabiyi sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu yihi nabigu aayat liimaani iimaanka calaamadiisu xubu lansaar ansaar oo la jeclaado wey ansaaru rasuulilah nimankii diinta u gargaaray yani aws iyo khasr la dhihi jiray yani muhaajiriinta soo dumay ee nabiga calayhi salaatu wasalaam garab istaagay ansaar jeceelkooda waa calaamatu liimaan wa aayatu nifaaqi nifaaqa calaamadiisuna buqdu lansaar ansaar oo loo caroodo la nacawo qof ansaar neceb haddaad aragto waa munaafiq wey rawaahu sheekhaan baa wariyey wanisaa'i can caliyi waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaal caliy bnu abi aalib baa wuxuu yidhi waladii falaqa alxabata wabara'anna samata inahu lacahadu nabiyi ilaya waladii macbuud baan ku dhaartay falaqa alxabata xabadda yacni raashinka ah kala dilaaciyey markay soo dhalanayso xabadda markii dhulka lagu abuuro way dilaacaysaa markaasaa ka soo baxaya way soo dhalanaysaa waladii falaqa alxabata baan ku dhaartay wabara'anna samata nafta abuuray baan ku dhaartay innahu sha'ni lacahdu nabiyi laqowlu nabiyi hadal nabiga hadalkiisi weeye sala allahu alayhi wasalama ilaya aniga uu ii yidhi oo muxuu yihi hadalkaas allaa yuxibanii inuuna ijeclaanayna ilaa mu'minun walaa yubqidanii inuusa inacayna ilaa munaafiqun wey ay marxab marka nabigaa sidaa ku yidhi calayhi salaatu wasalaam sida cali baa sidaa lagu yidhi laa yuxibuka yaa caliyu ilaa mu'minun walaa yubqiduka kuu cadhoon maayo ilaa munaafiqun wadalika liannahu ibnu cami nabiyi weeye sala allahu alayhi wasalama ashaqiiq nabiga iyo asaga waa ilmo adeer ya oo cabdullaahi bnu cabdilmudalib iyo abu aalib yacni waayahay macnaha walaalay ahaayeen aabbiya hooyey weliba isku ahaayeenoo abu aalib waa shaqiiqu abiihi cabdillaahi buu aabbiya hooyeba la aha wa zawjatu ibnatii faatimatu lbatuul faatima bintu rasuulillaahi zawjkeedii weeye sida cali wa abu sibdayni nayirayn xasan iyo xuseen aabbahood weeye wa haaulaahi hum khawaasu ahlilbeyti weeye radia allahu canhu ahlubeytka khawaastoodii weeye waa dadki intuu yacni nabigu sidaa bustaha ugu daday uu yidhi ilaahayow kuwan anigu waan jeclahay waayahay ilaahow adiguna jeclow ay kitaabulfadaa'il bay noogu imaan doontaa wey ayagoo yani fardi fardi looga sheekaynayo mid la arkaba fadaa'ishiisa wey rawaahu muslim baa wariyey watirmidiy wanisaa'iy can cabdillahi bni cumar bni caas radi allahu canhuma can nebiy sal lla alay waslam qaal almuslimu qofka muslimkaa man weeye salima almuslimuuna muslimiintu ay ka nabadgaleen min lisaanihi carabkiisa iyo wayadihi gacantiisa wlmuhaajiru muhaajirna man weeye hajarallah hajara ka haajiray maa naha allahu canhu ilahay wuxuu ka reebay wax alla wix ilaahay uu ka reebay u diiday ninkii ka tagaa muhaajir la yidhaha kaasaa muhaajir la rawaahu lkhamsatu wazaada turmidi wanisaa'i wlmu'minu mu'min man aaminahu naasu dadku ninkay aamineen weeye u aamineen calaa dimaa'ihim dhiigooda iyo wa amwaalihim maalkooda qofkaasaa mu'min la yidhaha qof kastoo muslima wixiisuu ku aaminaya dhiiggiisi dhiigooday ku aaminayaan maalkooday ku aaminayaan qofkaasaa mu'min layidhaha haddaan waxbaba lagu aaminayno naftaada baad oga yaabayso iimaan xagguu joogaa markaas mu'min maaha kaas wa canhu waxaa laga wariyey can cabdillahi bni cumar ana rajula nin baa sa'ala nabiya nabiga weydiiyey sala allahu alayhi wasalam ayu lislaami khayr ayu khisaali lislaami islaamka khislooyinkiisa teebaa khayrun ugu khayr badan qaala wuxuu yihi nabigu tudcimu dacaama dacaamkaad quudinaysaa dacaamka dad dadka siyo dadka quudi weeye dacaamka ya idcaamu dacaami min aliimaani soo ma ahayn wey marka dacaamkoo la quudiyo iimaamkay ka mid tahay waxaad adigu gacanta ku haysa waxaad oogu jeceshahay raashinkaa kuu bislaaday ee dabka aad ka soo qaadatay kaas haddaad dadka wax ka siiso iimaanka yani iimaankaagu waa kaamil wey iimaankaagu waa kaamil wey aya ilaahay baa ku ammaanay waayo mu'miniinta sida cali bay kusoo degtay baa layidhi aayaddu wayudcimuuna dacaama calaa xubbihi aya miskiinan wa yatiiman wa asiiran buu ilahay yidhi ya dhacaamkay quudinayaan calaa xubbihi maca xubbihi ayagoo jecel weliba oo cuntada adigu aad karsatay waa u baahan tahay inaad u baahan tahay wey waxaad u karsatay soo ma haddaad intaad doorto aad qofkii maskiinka ay ridda taagnaaba saa'ilka aad siiso iimaankaagaa kaa himil isaar baad la timid marka waa doortay naftaadii baad ka doortay qaala marka wuxuu yidhi nabigu tudcimu dacaam dacaamkaad quudinaysaa wa taqra'u salaama salaamtii baad ku aqrinaysaa calaa man carabta waman lam tacrif ninkaad taqaana waa salaami ninkaada aqoonina waa salaami ay khislooyinka islaamka labadaasaa ugu khayr badan wey yani ifshaau salaami iyo icaamu dacaam wey salaamtoo la faafiyo iyo dacaamkoo la quudiyo wa rawahu lhamsatu ila tirmidiya can abi hurayrata radi allahu canhu can nabiy sal ly waslam qaal aliimaanu iimaanku bidcun wa sabcuuna toddobaatan iyo dhowr weeye ow bidcun wa situuna shucba lixdan iyo dhowr qaybood weeye iimaanku toddobaatan iyo dhowr qaybood weeye ama waa lixdan iyo dhowr qaybood yuu u kala baxaya khislooyinka iimaanka yani maxaa iimaanka lixdan iyo dhowr ama toddobaatan iyo dhowr qaybood loogu sheegaya yani waxyaalaha fadaaisha ama khislooyinka iimaanka kamilayo iimaanku uu ku kaamil noqonayo wey hadda kuwaan la sheegayo wey fa afdaluhaa waxaa ugu fadli badan qawlu laa ilaaha ila allah tawxiidkaa ugu fadli badan iimaankaagaa ku kaamil noqonaya mar ad mar kasta haddaad yani tawxiidka aad la timaado wey wa adnaahaa midda ugu hoosaysa ugu ajiryarna imaadat ladaa dhibkii oo la zuuliyo wey cani dariiqi wadada meesha dadku marayaan oo wixii dhabaya aad ka qaada wey qodax hadday taalle iyo dhagax hadduu yaallo iyo wax xun oo yani dadka yani ama nijaasaynaya ama dhibaato u geysanaya waddada yaallo haddaad waxaas ka qaado waa midka ugu ajiryar maxaa ugu fadli badan culammadu marka waxaa fiican bay leeyihiin si aad yani acla aliimaani wa adnaahu aad u koobto markaad dariiqa wax ka qaadayso inaad tidhahdo laa ilaaha ila allah wixiina aad ka qaado meesha markaasaa waxaad waxaad la imaatay iimaanka khisladii ugu fadli badnayd oo laa ilaaha ila allah iyo kii ugu hoseeyey baad labada wasli walxayaau xishoodku shucbatun qayb weeyo min aliimaani iimaanka ka mid xishoodku waa qayb iimaanka ka mid aho toddobaatan iyo dhowrkaa shucbo ama laamood oo iimaanku leeyahay qayb ka mid a wey xishoodku weliba yani waaba khislooyinka ugu waaweyn iimaanka ayuu ka mid yahay xishoodku wey maxaa yeelay axaadiis fara badan baa ku soo aroortay xishoodka yani fadiilada uu leeyahay iyo inuu iimaanka yani asaga yahay wey alxayaau waaliimaanu qurinaa buu nabigu xishoodka iyo iimaanka waa la xidhiidhiyey fa idaa rufica axaduhumaa rufica alaakhar mid haddii la qaado kii kalena waa la qaadaya meesha waxaad ka garanaysaa qofku hadduu xishoodka ka tago oo hadalka uusan ka xishoonaynin ficilka xuno uu samaynay uusan ka xishoonaynin wax iimaana inuusan lahayn meesha kaaga cad maxaayle qof hadduu hadduu iimaan leeyahay wuu xishoon lahaa ya wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiid kale ku yidhi al yani waay alxayaau waa yahay kulluhu khayr xishoodka kulligiiba waaba khayr ya alxayaau min aliimaan xishoodku iimaankuu ka mid yahay nin reer ansaareeda oo walaalkii xishoodka ka wacdinayo nabigu meel kusoo maray wuxuu le niyo waad dhimatay xishood badanida maxaad un wax walba oga xishoonaysaa oo adiga uun wejiga dadanayo uun maana wax walba ka foorarsanaye iska dhaaf xishoodka soomaalida wey war xishood badana ma naag baa tahay waayahay markay ragga yani caraabinayaan ama ay la hadlayaan bay yidhahdaan ya markaasuu nabigu dachu ka ta fa ina alxayaa laa yaati ilaa bikhayr war ka tagbuuri ninka ha wacdinine xishoodka ha ka wacdinine xishoodka waxaan khayr ahayn lama yimaade nabiga calayhi salaatu markii la tilmaamayey maxaa lagu tilmaamaa wuxuu ka xishood badnaa min al yani cadraa'i fii khidriha gabar yar oo hadda gurigeedii loo soo galbiyey aad bay u xishoonaysaa soo ma ya taas nabigu waa ka xishood badnaawa gabadha markii waa ay gurigeeda hadda la keeno oo gabar yar oo dee haddaba guur ugu horrayso mar alla markii gurigeedaa lagu soo galbiyo habeenkaasi u horrayso kusoo hoyato waa wax aad u xishood badan hadalba kama soo baxayo de waay dhinaca unbay saa isugu laabaysaayo waxay waay taas nabigu waa ka xishood badnaa waa leey waa ka xishood badnaa marka waa kaas xishoodka marka ammaantaasuu leeyahay haddana wakti waxaan maraynaa ya xishoodka laysku caayo leey waaba reebaadinimo war wa waxa kan ilbax maaha fiiri ya haddii yani wax kasta banaankaasaa lala istaagaya wax wal banaankaasaa lagu samaynaya waa caadi ya waa caadi baa lagu leeyay xishood ma jiro ya marxaba ilbax haddaad maqasho faa'iido macna saas waxaana dadku ilbaxa ay ku tilmaamaan yani waa iimaan la-aan wey maaha yani ilbaxa yani si ahaantiisa horta waa aqoon ilbaxu waa cilmi yani xadaara madaniya wey horta ilbaxnimada laguu sheegi inaad yani magaalada yani aqoonteeda iyo waxeeda aad xadaaro nin le inaad tahay oo yani dadka dhaqankooda iyo mucaamalaadka lagu dhaqmahayo iyo waxyaalaha yani la isticmaalayo aad cilmi u leedahay ood barato oo tacliin leedahay oo dhaqankaas aad fahanto xalaaradaas manadiyaha ilbax la yidhaahdaa ee diinta oo laga tago iyo xishoodka oo laga taga maaha ilbax say dadku hadda ufahmeen ya diinta oo laga tegey oo yani waxyaalaha xunxunka oo gaaladu samayso o dhan la sameeya ilbax la moodi xishoodka iyo waxa wanaagsan oo laga tagana ilbax baa la moodi ay laysa hada ilbax kaas ilbax maaha wey ya kaas waa indhala-aane maaha ilbax wey saasule waa jahli marxaban can tamiimi daari waxaa laga wariyey radi allahu canhu can nabi sal alay waslam qaal addiinu diinku annaseexa diinku waaba naseexa gebigiisaba qulnaa waxaan nidhi liman yuu u yahay naseexo qaala wuxuu nabigu lilaahi ilaahay buu u yahay diinku waa naseexo shaygu markii yacni uu shayga udub dhexaad u yahay ama tiir u yahay yaa kulligiiba lagu idlaaqaya addiinu annaseexa yacni midaaru diin diinka midaarkiisu ama udub dhexaadkiisu waa naseexada alxaju carafo oo kale xajku waa carafo yani maalinka sagaa wuquufka carafo hadduu yani aad istaagto sagaalaadka aad istaagto acmaasha kaleo xajka kaa tegi maysa mogtahay laakiin haddaad wuquufka gafto maalinka sagaalkaa zawaalka markii duhurka duhurka la gaaro zawaalku ka bilowdaa wuquufku mogtahay ilaa habeenka tobanaadka habeenkaas tobanaadka ah labiyo tobanka habeenka fajarka tobanaadka hadduu dhashay wuquufkii waa ku dhaafay sanadaas xajkii waa kaa tegey marka alxaju carafaa la yidhaha saasoo kale addiinu annaseexa diinku waa naseexo qulnaa waxaan idhi liman yay u tahay qaala wuxuu nabigu lilahi ilahay bay u tahay ilahay bay naseexo u tahay biliimaani bihi oo say ilahay naseexa diinku ugu yahay waa lagu rumaynaya waalqiyaami biwaajibi shukrihi ilahay shukrigiisa maxaad ku garan kartaa inaad uqunto nicmooyinka uu kugu nicmeeyo aad ku shukrisa diinkaad ku fahmi kartaa wa xamlinaasi calaa daalika dadka inaad sidaa ugu yeerto ood ku xumbaarto ama aad sidaa barto diinka unbaa lagu ogaan karaa walikitaabihi ilahay kitaabkiisuu naseexa u yahay bitacliimihi ay bitacalumihi in la barto waalcamali bihi lagu camal falo wa irshaadi nnaasi ilaa daalika dadkana lagu hanuuniyo wey walirasuulihi rasuulku u yahay diinku iyuu naseexa u yahay kitaabku yani diinku naseexa u yahay walirasuulihi ay bitibaacihi nabiga waa la raacayaa wa nasrihi waa waa loo gargaar loo nusraynaya fi kulli shay ay wacaamati lmuslimiin muslimiinta dhaba wali a'immati lmuslimiina dheh muslimiinta madaxdoodu diinku naseexa u yahay wa caamatihim dhammaantoodu oo nimanka madaxda ah diinku naseexuu u yahay ya addiinu annaseexa yuu u yahay lia'immati lmuslimiin wayani biixtiraamihim waa la ixtiraamaya wa idaacati amrihim amarkoodaa la qaadanaya fii ma yurdi illah warasuulahu ilahiy rasuulkiisa wax raali gelinaya hadday la yimaanayaan dadka madaxdaa waa la raaci xayl ilaahay baa amray yaa ayuha aladiina aamanuu adiicu llaha wa adiicu rasuul wa ulil amri minkum baa ilahay yidhi waa markay ilaahay kitaabkiisa ku dhaqmayaan oy waddada xaqa qaadayaan hadday waddada ka inxiraafaan ama ay dhib la yimaadaanna waa loo naseexaynaya diinkii baa loo sheegaya xaqaa lagu toosinaya wa caamatihim muslimiinta oo dhan buu diinku naseexo u yahayo waa ay biirshaadihim way isku hanuuninayaan waxa ay ku liibaan lahayeen adduuniya aakharabo rawaahumaa alkhamsa labada riwaayaba shantii baa warisay can ilcabaas bn cabdilmudarib radi allahu canhu can nabi sal lay slam qaal daaqa dacmal iimaani iimaanka macaankiisii buu dhadhamiyey man radiya ninkii raalli noqdo billahi ilaahi rabban rabbinimo oga raalli noqdo wa bilislaami islaamnimadana diina diin oga raalli noqdo islaamkuu diin ahaan iyo dhaqan ahaan wuxuu uga raalli noqday islaamka diin kale ma rabo wa bimuxamedna nebi maxamedna rasuulan buu uga raalli noqday rawaahu muslim watirmidi waliabi daawuud man axaba lilahi ilahay dartii ninka wax u jeclaado wa abqada lilahi ilahay dartii wax u naco wa acdaa lilahi ilahay dartii wax u bixiyo wa manaca lilahi ilahay dartii wax u diido faqad istakmala aliimaana iimaankuu kamilay ninkaas can abi hurayrata can inabiyi sala allahu alayh wasalam qaal akmalu mu'miniina iimaanan mu'miniinta waxaa ugu kaamilsan iimaanka axsanuhum khuluqan minka ugu dabeeca wanaagsan wa khiyaarakum kuwayn kugu akhyaarsan khiyaarakum linisaa'ihim kuwa haweenkooda ugu akhyaarsan wey kuwa haweenkoodu ka soo sheeganayaan mar kasto ee dhaqanka xun kula dhaqmaya ee cishrada iyo mucaamalada fiican aan aqoonin kuwa akhyaar ma aha suu nabigu leeyay ilahay baa yidhi yani wacaashiruuhum bilmacruuf wanaag kula dhaqma haweenka rawaahu abu daawuud baa wariye tirmidi wa canhu can abi hurayrata can nabi sal lay slam qaal min xusni islaami ilmari ruuxa islaamnimadiisa wanaageeda waxaa ka mida tarku inuu isaga taga maalaa yacnihi waxaan faa'iidada lahayn rawahu tirmidi fi zuhdi wabni maaja can abi saciid alqudri can nabiy sal lay slam qaal idaa ra'aytum rajula nin haddaad aragtaan yactaadu masjida masaajidka ka caada yeelanay mar la arka masaajidkiin uu imaanaya salaaduu ku tugo siigala kusoo noqonaya fashhaduu lahu uqira biliimaani iimaan ninkaa uqira fa ina allaha ilaahi tacala korhay yaquulu wuxuu leeyahay inamaa yacmuru masaajid allah masaajidda ilahay waxaa camiro man baa camiraya aamana billahi ilaahay rumeeyey iyo walyawmi alaakhir oo uu aqaamo salaata salaada oogay waata zakaata zakada bixiya allaaya rawaahu tirmidi imaamu tirmidi baa xadiidka wariyay allah subhanahu yaziidu liimaanu wayanqus walaa taduruhu lwaswasa iimaanku wuu ziyaadaa wuuna nusqaamaa walaa taduruhu lwaswasatu waswaaskuna wax ma dhibayo iimaanka wax kama dhibayo yacni shaydaanku hadduu qalbigaaga wax ku soo rido ilaahayna aad ka magan gasho oo yacni aad tacawud samayso waayo ood ilaahay ka magan gasho waxba kaa dhibi mayso iimaankaaga wax u dhibi maayo oo qofka waswaaskaas qalbigiisa ay ku soo dhacayso shaydaanku waxyaalaha uu ku soo ridayo iimaankiisa waxbaa ka nusqaamay ama waxbaa u dhimay la dhihi maayo waayo qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi jalla sha'nuhu inama almu'minuuna aladiina idaa dukira allahu wajilat quluubuhum وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون إيمانك وزيادة وون نسقاما أي آيات دليل أتهاي وي آيات وحي دليل أنغنيسا إيمانك إنو زيادة مرحبا ومركا هذا مسألة ومسألة علماء مركا كهال ليس يعني حق عقيدة لغا هذا ليو إيمانك وزيادة وون نسقاما ساسا يعني جمهور تقوان بدن كودو وي بعض العلماء وحي ليهين iimaanku ma ziyaadayo mana nusqaamayo maxaa yeelay iimaanku waa tasdiiq qalbiyahoo waxdaaniyada ilaahay iyo rasuulku waxa uu la yimid canillaahi uu kala yimid ood rumayso un weeye iimaankaa un qalbiga aad hal mara ka rumaysana nusqaan iyo ziyaado midna ma leh laakiin sida raajixa waxa weeye iimaanku inuu ziyaadayo inuuna nusqaamayo waayo aayaadkana u deliila iyo axaadiitan soo socdo ayaa u deliila waayo ataxqiiqu ana aliimaana yaziidu wayanqus wayuqawi wayadcuf iimaanku wuu ziyaadaa wuu nusqaamaa wuu xoogoobayaa iimaanku xoog buu yeelanayaa wayadcufu wuuna daciifayaa wy almu'minu alqawiyu khayrun min almu'mini daciif wa fii kulli dalika khayr nabigu leeyahay ninka mu'minka ahee qawiga ah ee qawiyuliimaan walbadan baa labaduba lagu fasiraa way iimaankiisaa xoog badan waay oo qofku markay daacadiisa badato iyo wanaagiisa iyo awaamirta ilaahay oo uu qaato iimaankiisu xoog buu yeelanayaa wuu inkirayaa wixii baadil oo dhan buu ka hortegayaa yacni meelo uuna qofka kale uusa yacni uusa yacni uusa geli karin buu asagu gelayaayo sida umaradoo kaleeto iyo nimanka madaxdaa iyo meelaha diinta looga baahan yahy o dhan ka baqi maaye wuu sheegayaa iimaankiisaa xoog badan waay qofku iimaankiisu markuu daciifana haddii hadduu yacni awaamirta ilaahay uuna aad u qaadanin oo yacni daacadu ay ku yartahay ama xoogaa macaasi ay kusoo dariso iimaankiisu waa nusqaamaya waa tawarbeelaya waa tawarbeelaya markaasuu munkarka saa oma inkirayo oo qalbigiisi baa daciifayo aslul iimaanna dee kama baxaya qofkii oo iimaankii yani wuu leeyahay laakiin iimaankiisi baa daciif noqonayo fa in alaayata walxadiidayni bacdaha aayahay saraxat bidalika aayaddan yani hadda uu sheekhu ku bilowday baabka iyo labada xadiid oo ka dambeeyaba waxay caddaynayaan iimaanku inuu ziyaadayo o nusqaamayo aayahay waliana aliimaana huwa tasdiiq iimaanku waa rumayn qalbiga laga rumeeyo iyo wal acmaalu saalixa acmaasha saalixada w haddii acmaashii saalixada ahayd la waayo oo macni rumayntii qalbiga aad ka rumayso oo keliya un kugu soo harto iimaankaagu wuu daciifi hal acmaasha saali iimaanka maxaa la yidhahdaa annutqu bishahaadatayn aayahay yani huwa tasdiiqu lqalbiyu dhe iyo wanutqu bishahaadatayn walcamalu bil yani biljawaarix saddexaasay ku xadeeyaan mogtaha qalbiga inaad ka rumayso tasdiiq aad kala imaato shahaadataynkana aad ku dhawaaqdo oo qofku qof akhras ahoo afkala hadduusan ahayn waa inuu labada shahaado ku dhawaaqo wey iyo walcamalu bilarkaan xibnaha waa inuu ka camal falo wey oo qofku markuu shahaadateynka la yimaado haddana waa inuu acmaashii sameeyo yani ka camal falaya aka qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi jala shaanu inama almu'minuun inama almu'minuuna mu'miniintu aladiina kuwii weeye idaa dukira allah ilaahay markii la xuso oo ilaahay lagu waaniyo oo lagu wacdiyo wajilad quluubuhum quluubtoodaa cabsanaysa oo lulanayso wa idaa tuliyat calayhim haddii lagu dul akriyo aayaatuhu ilaahay aayaadkiisa haddii lagu dul akriyana zaadathum aayaadku waxay u ziyaadinayaan iimaanan iimaan bay u ziyaadinayaan markii mu'miniinta aayaadka ilaahay lagu dul akriyo oo wacdigiiyo waciidka lagu dul akriyo iimaan baa u ziyaadaya wa calaa rabbihim rabbigoodunbay yatawakaluuna tala saaranayaan marka aayaadkii markii lagu dul akriyay maadaama iimaankoodii uu ziyaaday meesha waxaad ka garanaysaa iimaanku inuu ziyaadayo waay ya iimaanku waa ziyaadaya oo mar la arko qofku markuu yacni cajaa'ibta ilaahay iyo aayaadka ilaahay iyo kowniga iyo tanziiliga markuu arkabo iimaanba iyo yaqiin baa usii ziyaadaysa waay can abi saciid alkhudri radi allahu canhu can nabiyi sala allahu alayhi wasalama qaal man ra'aa ninkii arko minkum adinka idinka mida munkaran munkar ninkii arko wax xun ee sharcigu diiday falyuqayiruu biyadihi gacanta ha ku dooriyo gacanta ha oola tago oo munkarkaa ha baabi'iyo fain lam yastadex hadduuna keri karin fa bilisaanihi gacanta yacni sida qaalibka waxaa la yidhahdaa nimanka umarada ama madaxda ah ayaa gacanta wax ku doorin karo maxaa yeele shawko iyo xoog bay ayagu leeyihiin wixii marka ayagu sharciga yacni uusan banaynaynin hadduu ninka amiirkaani sharciga ku dhaqmaayo yahay si fudud buu u zuulinayaa fain lam yastadex hadduuna keri karin inuu gacanta ku zuuliyo fa bilisaanihi carabka ha ku zuuliyo oo nin yani qowlkiisu masmuuc yahoo la aqbalaya hadduu yahay yani lisaankuu ku zuulinaya fain lam yastadex hadduuna kerin oo yani lisaankiina wuu ka cabsanaya oo dhib baa ka imaanaya meesha ama wax ku zuulayaba ma jiro waayo fa biqalbihi qalbiga un ha ka kahdo ha ka inkira qalbigoo ha ka beri noqdo wey wadalika adcafu liimaan iimaanka maraatibtiisa meesha ugu daciifsan waay markuu munkarka zuulintiisu qalbigoo laga naca un bese ay noqotay wey waa sida hadda jirta oo wax kastaa banaankaa lagu samaynaya waxaad ka dhihi kartana male inaadun qalbiga ka kahota moowe kaa waa adcafu liimaan walaysa waraaa dalika xabatu khardali min aliimaan baa weliba raaga kala ahayd yani misqaalu diro ama yani xabad macnaa masaga oo waayahay oo iimaana marka wax ka markaas sifadaa wax ka dambeeyo iimaan ma ahani meeshaas wey mar haddii qalbigan hataa wax ka kooda la waayo rawaahu lkamsatu baa wariyey lilbukhaariya can ibni cumara can inabiyi sala allahu alayhi wasalama qaal yaa macshara anisaa buu nabigu yidhi haweenka jamaacadoodiiow tasadaqna war wax sadaqaystoo wax la baxa oo markuu nabigu dadka wacdinayo ragga iyo dumarku labaduba wacdin jiray oo dee markaa isgaarsiinaya waxaa ma jirin markuu ragga horay kala hadla nabigu oo u wacdiyu dib u tallaabi jiray oo markaasoo haweenkana wacdi khaas iyagana wacdin jiray wey yaa macshara anisaa haweenka jamaacadoodiiow tasadaqna wax sadaqaystoo wax la baxa wa agsirna badiya oo alistikfaara istikfaartana badiya ilaahay u toobadkeeno oo istikfaarta badiya fa innii anigu ra'aytu kunna waan idin arkay aksara ahli naari inaad tihiin ehelnaarka kuwa ugu badan wey oo habeenkii isri iyo micraajkaa nabiga la dheelmiyey jannadana wuu fiiriyey naartana wuu arkay labaduba wuxuu yidhi naarta dadki gelaya waxaa ugu badnaa aksara ehlihaa nisaa haween bay ahaayeen jannada markaan fiiriyeyna dadka ugu badan oo gelaya waxay ahaayeen ducafada buuri dadka tabarta badan ee tabarta daran ee adduunyada tan lagu liido yaa ugu badnaa dadki jannada gelaya marka waxaan idinku arkay inaad naarta u badan tihiin istikfaarta badiya oo sadaqadana la baxa buu nebigu yii wax bixiya maxaayl sadaqadu waxay kaa xijaabaysaa waayo naartaa yani kaa xijaabaysaa ee carada ilaahay bay baabi'isaa wa fa qaalat imra'atun gabar baa waxay tidhi oo minhunna haweenkii ka mid a gabadhaasoo jazlatun caqli badan wey fasiixatun baliiqa wey jazlada gabar fasaaxo badan bay ahayd oo caqli badan wamaa lanaa maxaa noo sugnaaday bay tihi yaa rasuul allah ilaahay rasuulkiisiiow agsara ahlinaar ehlinaarka kuwa ugu badan maxaan ku noqonay bet maxaan ku mutaysanay haddaan dumarkii nahay oo naartaan ugu badannay qaala wuxuu yidhi nabigu tagsirna lacna tugsirna lacna lacnadaad badisaan wa takfurna alcashiira cashiiradana waa ku kufrisaan way tugsirna lacna lacnadaad badisaan buu nabigu lacnada yaa lisaankiina ku badan asabu wa dacnu baa lihi lacnada yacni waa cayda iyo habaarka oo wax la arkaba lacnad baad ku tuuraysaan wa takfurna alcashiira cashiiradana waa ku kufrisaan waa zawjka waay cashiiradu tasturu nicmatan nicamahu nicmooyinkiisaaad qarinaysaan waay aaya nicmooyinkiisa ayaad qarinaysaan oo ninku si kasta hadduu u dadaalo yacni wax amaal ah iyo wax shukri ahoo naagta uu ka helaaya ma jiro say u badan yihiin wey waliaqali shayin taquulu lmar'atu lizawjiha maa ra'aytu minka khayran qadu wax yar hadday ku aragto weligiiba wanaag uu sameeyo oo maalin un wax yaroo aan raalligelina ay ku aragto yaa waxay leedahay sidii riwaayada kale ku sugnayd wax khayraba weligaa kuguma arag weligaa wax khayra kuguma arag markaa de weligaa wax khayra kuguma arag kufri bay noqonaysaa macnaheedu waxa weeye wixii ixsaan iyo wanaag iyo dadaal uu horay u sameeyey oo dhan baad inkirtay arrintan aad khalad ku tahay waad ixumaysaysanaysaan ha yeelin ma dhahayso oo xaalada markaa taagan u ku eedayn maysa waxay leedahay weligaaba khayr ma lid ay marka taasaad ku mutaysatay labadaas sifo markaa nabigu sheegay labadaas sifo ayuu ku sheegay wamaa ra'aytu ma arag buu yidhi nabigu min naaqisaati caqlin wa diin wax ka caqli yar oo ka diin yar aqlaba haddana ka qaalib noqosho badan lidii lubbin ninka caqliga u saaxiibkaa minkunna xaggiina wey haweenkii haddaad tihiin caqligiinnuna waa yar yahay oo naagtu yacni waa nisfu caqli rajulin yacni ninkii caqligiisa niskii bay leedahay wa diinin diinteeduna way yar tahayoo dee awqaadeeda iyo zamanka soo marayaba qaar daacala-aan ku maraya yaa jirta wey sida xadiidku gadaal uu ka fasirayo aaya marka waa caqli iyo diin yari yaa labaduba lagu tilmaamay laakiin waxay aada uga qaalib noqonayaan lidii lubbin ninka caqliga badanee aa yahay ninka ragga ugu caqli badan ayada unbaa ka qaalib noqon arrinta ay doonaysa unbay marsiinaysaa say doontaba ha ku maraysa wey waayo minkunna xaggiinna qaalad waxay tihi gabadhii yaa rasuul allahi ilaahay rasuulkiisao wamaa nuqsaanu alcaqli wadiin caqligeennu muxuu naaqis ku noqday diinkeennuna muxuu naaqis ku yahay wey qaala wuxuu yidhi nabigu amaa nuqsaanu lcaqli caqliga naaqisnimadiisu fa shahaadatu imra'atayni laba yacni laba naagood markhaatigoodu tacdilu mid u dhikanta soomaha shahaadata rajuli nin markhaatigiis aaya fain lam yakun rajulaani farajulu wamra'ataani waatay aayaddu ahayd waayahay haddii laba nin la waayo nin iyo laba naagood marka haddii nin iyo laba naagood baa isu dhigmaayo markhaatidii laba naagood hal ninay u dhigmaan taas waa nuqsaanulcaqli oo caqligoodaa yaroo inay isxusuusiyaan oo labadooda saasaa laysugu kabaya waayo fa haadaa nuqsaanulcaqli wey wa tamkusu way nagaanaysaa alla yaaliya habeenne ayay joogaysaa maa tusalli xaalayna tukanaynin waayo habeenne ay salaad la-aan baa maraysa waa markay macduurka tahay ee dhiigga u hayo wey waa cibaado la-aan bay maraysaa toddoba beri ilaa toban beri ilaa ka sii badan akharu xaylku waa shan iyo toban beriye shan iyo toban beri hadduu hayo intaa ma tukanayso wa tufdiru way afuraysaa fii ramadaan bisha ramadaan hadduu ku dhacana way afuraysaa oo qala inay ka nabadgashaaba yar bishaa ramadaan inay soddonkeeda buuxsato waaba yar tahayba de maxaa yeele bishii la arkaba marun buu ku dhacaa soo maaha dhexdeeda way ugu imaanaysaa oo bishaa ramadaan wuu ku imaanaya marka waktiyahaas iyo zamankaa dhan ee marayo yani daacala-aanta marayana fa haadaa nuqsaanu diin waa yani waa nuqsaan xagga diiniga ah wa cibaarat lbukhaari bukhaari cibaaradiisu waxay ahayd alaysa miyuusan ahayn shanigu idaa xaadad gabadhu markay xaysho oo dhiigga xaylkaliha uu ku dhaco lam tusalli mid aan tukanaynin walam tasum aan soomaynin qulna haweenkii waxay yidhahdeen balaa nacam qaala wuxuu yidhi nabigu fadaalika kaasu fadaaliki kaagaasu gabadhii markaa su-aasha wadatay buu nabigu la khidaabaya fadaliki kaagaasu min nuqsaani diiniha naagta diinteeda yaraanteeda way rawaahu lkhamsatu can abi hurayrata radi allahu canhu can nabiyi sala allahu calayhi wasalama qaal yaati shaydaanu shaydaanku wuu imaanaya axadakum axadkiin buu imaanaya fa yaquulu wuxuu leeyahay man khalaqa kada waxaas yaa abuuray man khalaqa kada waxaas yaa abuuray xataa yaquula ilaa uu ka yidhaahdo marka dambe man khalaqa rabbaka rabbigaa yaa abuuray wax alla wuxuu ku weydiye qalbigaagu wuxuu kusoo ridaya waxa yaa abuuray ilaahay baa abuuray waxaas yaa abuuray ilahay ba saa marka dambe wuxuu ku leeyahay rabbigaa yaa abuuray ay fa idaa balaqa hadduu gaaro daalika halkaa hadduu gaaro addoonku shaydaanka halkaa uu gaarsiiyo falyastacid billaahi ilaahay ha magan galo acuudu billahi min ashaytan rajim ha yidhaahdo waliyantahi ha ka reebtoomo oo waxaa qalbigiisa kusoo dhacdhacayana haka ha iska tuuro wayo qalbigiisa ha ka saaro dhinac kale ha u jeesto ay rawaahu halaasa wa canhu can abi hurayrata waxaa laga wariyey can nabiyi sala allahu calayhi wasalama qaal yaati shaydaanu shaydaankii wuu imaanaya axadakum fa yaquulu wuxuu dhihi man khalaqa samaa samada yaa abuuray allah baa dhihi man khalaqa arda ardada yaa abuuray fa yaquulu wuxuu dhihi addoonku allah ilaahay baa abuuray faman wajada ninkii helo min daalika kaas shay-an falyaqul ha yidhaahdo aamantu billahi wa rasulih markuu waxaa shaydaanku qalbigiisa kusoo rido ha yidhaahdo aamantu billahi ilaahay baan rumeeyey iyo wa rasulihi rusushiisa can anas ibni malik waxaa laga wariyey can inabiyi sala allahu calayhi wasalama qaal qaala allahu ilaahay wuxuu leeyay caza wajale ina ummataka ummadaadu nebi maxamedow laa yazaaluuna ka zuuli maayaan yaquuluuna inay leeyihiin ma kada ma kada waxaas muxuu yahay waxaas muxuu yahay su-aashoodaa fara badan dadku way su-aal badan yihiin moogtahay waxbay isweydiinayaan waxaas muxuu yahay waxaas muxuu yahay xataa yaquuluu ilaa ay yidhaahdaan marka dambe haadaa midkan allaahu ilaahay weeye khalaqal khalqa makhluuqa asagaa abuuray ee faman khalaqa allah ilahay yaa abuuray marka dambe halkaasay su-aasha gaarsiinaysa wax walba isu weydiinayaan wax walba ilaahay baa abuuray oo khaaliqu kulli shay weeye faman khalaqa allah ilahay yaa abuuray halkaa hadduu yani su-aasha ama shaydaanku kula gaar inaad ka hartaa la doonaya arrintaas ilaahayna aad ka magan gasho rawaahuma sheekhaan labadaa riwaayo muslim iyo bukhaari baa weriye can cabdillaahi waxaa laga wariyey ibni mascuud radi allahu canhu qaal su-ila rasuulullahi rasuulka ilaahay baa la weydiiyey sala allahu alayhi wasalam can ilwaswasa waxaa la yidhahda waswaaska qofka yani waxaa waswaaska ehe kusoo dhacaya qalbigiisa qaala wuxuu yidhi nabigu tilka taasu maxdul iimaan iimaan khaalis ah weeye oo hadda meel wax ku jiraan unbuu shaydaanku dagaal kusoo qaadayaaye qalbi aan iimaan ku jirin maya shaydaan u imaanaya maya wuxuu kugula dirirayaba waa iimaanka wa marka waa tilka maxdul iimaan iimaankii oo barax la weeye oo cad weye aayahay madax wey haadihi lwaswasatu ay wasticdaamukum weynaynsigiina an takaluma biha huwa aliimaanu alkhaalis waa iimaan khaalisa weye falwaswasatu laa taduru laa taduru lmu'mina qofka mu'minkaa ma dhibayso maadaama yastaciidu billahi intuu ilaahay magan galayo ay ilahay un ka magan galadu rawaahu muslim albaabu haalis baabkii saddexaad fii fadaa'ili diin diinka fadaa'ishiisi baa laga gelaya halka diintan islaamka fadaa'isha ay leedahay qaala allahu ilaahay wuxuu yidhi jalla sha'nuh waradiitu lakum lislaama diina alyawma akmaltu lakum nicmatii alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii waradiitu lakum lislaama diinan baa ilahay ay waradiitu lakum lislaama islaamkaan inkaga raalli noqday diinan min diinin wax dhaqan ahoo lagu dhaqmo diin islaamkaan inkaga raali noqday ya وهي هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا وهي مسلمين با إلهي إذن كما قعاب إسلام كا إلهي إن كذر رالي نغضي دين نمو وحكالو إلهي رالي نغيها مجرد دين كوار لغن وحي اللغو رغم الدين ليلها مركا الدين إلهي وحو نغر رالي نغضي إن إسلام نمضه waxa ilaahay agtiisa diin loo yaqaanana waa islaamnimada ina diina cinda allahi alislaam ilahay agtiisa diin maxaa la yidhaha islaamkun baa la yidhaha dhaqan kale oo jiro ma jiro waxa kaleo dhan waa waxaan jirin wey haya hadday rabaan dadku haballa wanaagsano dhaqamaha kale iyo waxa kale lagu dhaqmayo waxa ilaahay soo dejiyey unbaa diina bas waa islaamka un can cubaadata bini saamid radia allahu canhu can nabiyi sal allahu alay wasalam qaal man shahida ninkii qiro an laa ilaaha laa macbuuda bixaqin ila allah waxdahu keligii xaal uu yahay laa shariika shariik lahu lilah ilahay inuusa u sugnaanin wa ana muxameda nebi muxamedna cabduhu ilaahay addoonkiisu inuu yahay warasuuluh wa ana ciisaa nabi ciise cabdullahi ilaahay addoonkiisu inuu yahay warasuuluhu rasuulkiisa ninkii qiro oo waxa iyagu ay ku sheegayeen cabdullah yacni ciisa ibnullahi ay leeyihiin waa ina ilaah ay leeyihiin yahuuddu ay ku sheegayaan ma ahe addoonki ilaahay inuu yahay ninkii qiro wa rasuuluhu rasuulkiisii uu soo diray inuu yahay wa kelimatuhu kelimadiisii alqaaha uu ku turay ilaa maryam wa ruuxun ruux oo minhu ilahay xaggiisa ka ahaat intaasaa la doonaya nabi ciise inaad u ictiqaadiso waay addoon ilaahay inuu yahay rasuul inuu yahay kelimo kelimatuhu alqaaha oo kelimada la sheegayna waa kelimadii kun fa yakuun riximkeeda unbaa lagu afuufay min kayri abin aabala-aan maryamo riximkeedii yaa lagu afuufay nabi ciise lagu abuuray kun baa layidhi markaasoo ku ahaaday meeshaas xaale ilaahay qudradiisa ooma baahno yacni wax sababow ilaahay hadduu doono shayga sabab buu u yeelayaa hadduu doonona bilaa sabab buu haysiinayaa ya bilaa sabab buu ilaahay haysiinaya wa ruuxun ruux oo minhu ilaahay xaggiisa ka ahaatay weye raxmatun min cindihi waa naxariis ilahay xaggiisa ka timid waljannatu jannadii xaqun xaq inay tahay ninkii ictiqaadiyo oo rumeeyo oo qiro wannaara wa ana naara naartina xaqun inay tahay adkhalahu llahu ilaahay baa gelinaya aljannata jannadu ilahay gelinaya calaa maa kaana calayhi wax alla wixii uu ahaaday oo min camalin camal camalkuu doonaba ha ahaada ama camal wanaagsan ha wato ama camal xun ha watay caqiidadaa saliimka aba haddii laga helo ilahay jannaduu gelinaya addoonkaas ya calaa maa kaana calayhi min camal baa ilahay jannada ku gelinaya faman maata calaa hadihi alcaqiida fahuwa min ahli aljanna ilaa annahu in kaana faacilan lilwaajibaat waxa waajibka ah hadduu sameeyo baciidan cani lmuxaramaat xaaraamtina uu ka fogaaday dakhala aljannata biduuni cadaab cadaab la-aan buu jannada hore ka gelaya ama maca saabiqiin buu gelaya wa ilaa fa amruhu ila allahi tacaala haddii addoonku caqiidadan dhabtaa uu leeyahay oo mu'min kaamil dhab a weeye laakiin xoogaa dembi buu sameeyey ama waajibaadkiibuu qaar ka tegey fa amruhu ila allahi tacala ilahay baa loo bandhigaya in sha'a cadabahu biqadri taqsiirihi wa adkhalahu aljanna wa in shaa hadduu doonana cafaa canhu wuu cafinaya wa adkhalahu aljanna hadduu doono ilahay wuu iska cafinaya aye waman yamut walam yatub min denbihi fa amruhu mufawadun lirabbih oka qof alla qofkii mu'minahoo dhinto laakiin caasi buu ahaayoo dunuub buu ku dhex jiray asagoo dembigii ka toobadkeenin buu dhintay fa amruhu mufawadun lirabbih ilaahay baa loo bandhigaya lama dhihi karo waa ahlujanna waa ahlunaaran lama dhihi karo ilaahay baa suu doona yeelayo in sha'a cafaa canhu wa in sha'a caqabahu wey laakiin kol labo qofku mar hadduu ehlu tawxiid yahay janno unbaa u dambaysa wa haddii naar la geliyana waa un lagu dahirayaa moogay biqadri dunuubihi cadaabkiisu ma aha cadaabu ihaana ma aha kuna waari maayo cadaabu khuluud maaha waa ahlu janna un qofka muuminkaawa rawahu shaekhan baa xadidkaa wariyey muslim bukhaari can abi dar waxaa laga wariyey alkhafaariyi radi allahu canhu can nabiyi sala allahu alayhi wasalam qaal ataanii jibriilu jibriil baa ii yimid calayhi salaam fabasharanii wuxuu iigu bishaareeyey bu nabigu annahu sha'niya man maata ninkii dhinto oo min ummatika ummadaada ka mid a laa yushriku xaaluuna shariig yeelayna billahi ilaahay shay-an dakhala aljannata jannaduu gelaya qultu waxaan idhi bu yidhi wain zanaa wain saraq haba zinaysto hadduu doono waxa xado ma jannaduu iska gelaya hadduu mu'min yahay qaala wuxuu yidhi jibriil wain zanaa wain saraq qultu waxaan idhi bu yidhi wain zanaa wain saraq hadduu doono haba zinaysto waxa xadee ma jannaduu gelaya qaala wuxuu yidhi wain zanaa wain saraq aaya uma qaala wuxuu yidhi oo saasuu nabigu ugu celceliyey abu darna waa su-aalayaa nabigu asna ku celcelinayaa uma qaala wuxuu yidhi nabigu fi raabicati calaa raqmi anfi abi dar aaya marxaban nacan buu yidhi jannaduu gelaya wain zanaa wain saraqa hadduu doono haba zinaysta haba zinaystee calaa raqmi anfi abi dar waayahay marxaban aaya yacni abudar sankiisu ha dulloobo oo ha carro dhace eh wuu gelayaa jannaduu gelaya waa kelimada yacni waay carabtu ay isticmaalaanoo ducaau calayhi habaar bay u eg tahay loogamana jeedo waay raqima anfuka iyo sakiladka ummuka iyo kelimaadkaas way isticmaalaan habaarna loogama jeedo laakiin sida yani macnaheedu u fasirmaayo loolama jeedo waay rawaahu shaykhaan baa xadiidkaa wariyey oo tirmidi can mucaad bini jabal radi allahu canhu can nabiy sal alla alay waslama qaal maa min axadin axad ma jiro yashadu qirayo an laa ilaaha laa macbuuda bixaqin ila allah ilaah kaloo xaq lagu caabudo mawjuudu inuusa ahayn ila allah wa ana muxameda nebi muxamedin rasuulullah sidqan saadiqan xaal iyo mid ku run sheegaya min qalbihi ma jiro addoon saa ku dhimanayo ilaa xaramahu llahu ilaahay baa ka xarimaya cala annaar naar ilahay waaba ka xarimay aya hadduu sidaa ku dhinto naar ilaahay baa ka xarimay marxaban oo haddee yacni waxa weeye hadduu qofku yacni mudiicnimo kusii darsado caqiidadaa wanaagsan dee jannaduuba horey ka gelayaa saabiqiinta haddii kalena yacni naarta haddii la geliyana waayahay ku waari mahayo cadaabkiisu cadaabu khuluud meehee waa lagu soo dahirayaa markaasaa jannada la gelaya qaala wuxuu yidhi mucaad ibnu jabal yaa rasuula allah afalaa ukhbiru bihi nnaasa xadiidkan miyaana dadka u sheegaynin fayastabshiruu ha ku bishaaraysteene ninkii ahlu tawxiida oo iimaankaa runta abal laga helo inuu jannada naarta ilaahay ka xarimay waa bishaaro weyne miyaana u sheegaynin qaala wuxuu yidhi nabigu idan yatakilu ha u sheegin buu yidhi idan yatakilu way tala saaranayaane camalkay ka tegayaane oo kelimatu tawxiidkaasay iska tala saaranayaane ha u sheegin wa akhbara wuu sheegay bihaa waayahay bi haadihi alkalimaat ama yacni waayahay bishaaradan wuu sheegay mucaadun mucaad cinda mowtii markuu dhimanayay markuu dhimanayay buu xadiidkan sheegay ta'asuman liajli ta'asumin dembi ka bixid waay khuruujan yani waay lilismi asagoo dembiga ka baxayo oo macnaha waxa weeye aye dembigaasna muxuu noqonayaa kitmaanulcilmi cilmi aad maqashay haddaada sheegin ooda dadki gaarsiinin oo saa ku dhimato yacni waa dembi de hadhow waa lagu ciqaabi marka markuu dhimanaya unbuu sheegay inta kale ma uusa sheegin wa canhu can mucaad binu jabal waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi kuntu waxaana ridfa nabiyi nabiga fangalkiisaan ahaa sala allahu calayhi wasalam calaa ximaarin dameer yuqaalu lahu yuqaalu la yidhahdo lahu dameerka cufayrun cufayr baa la dhihi jiray waa dameer nabigu lahaa ee cufayr la dhihi jiray ayaan fangal u ahaa fangalkana waxaa leeyahay gaadiidka markaad saaran tahay qofka aad gadaashaada ku fariisiisa wey kooraha gadaashiisa qofka aad ku fariisiisa waxaa leeyahay qofka fangal buu qofka uu yahay wey uu fangalay fa qaala wuxuu yidhi nabigu yaa mucaadu mucaadow hal tadrii miyaad garanaysaa maa xaqullahi ilaahay xaqiisa cala alcibaadi addoommaha uu ku leeyahay wamaa xaqu lcibaad addoommaha xaqooda waxay yihin cala allah qultu waxaan idhi allah warasuuluhu aclam qaala wuxuu yidhi nabigu fa ina xaq allah ilaahay xaqiisu cala alcibaad addoommaha uu ku leeyahay an yacbudu allaha ilahay inay caabudaan wey walaa yushrikuu bihi shay-an qof kale aysan u shariig yeelin wey ay cibaado iyo ilaahay addoomihiisa ka raba inay caabudaan wa xaqa alcibaadi wa ina xaqa alcibaadi addoommaha xaqooda cala allahi ilaahay ay ku leeyihiin caza wajale anlaa yucadiba inuuna cadaabin weeye man laa yushriku qof aan u shariig yeelin bihi billahi shay-an qofkii mu'minana inuu ilahay cadaabin taasuu u ballan qaaday wey xaqa ilahay ku leeyihin waa tafadul ilahay baa u ballan qaaday qofki iimaan dhaba laga helo inuusa cadaabaynin waay wa kaana xaqan calayna nasrulmu'miniin oo kale wey mu'miniinta inaan u gargaarnay oo dushaanada ahaatay wax ilaahay ku waajibay ma lehe asagaa ballan qaaday qultu waxaan idhi yaa rasuul allah afalaa ubashiru naasa dadka miyaana u bishaaraynaynin qaala wuxuu nabigu laa tubashirum ha u bishaaraynin oo fa yatakiluu markaa ay tala saarana ay tala saartaan way tawxiidkaasay iska tala saaranayaan oo camalkay yaraynayaane ha u bishaaraynin markaa markuu dhimanaya umuu sheegay xadiidka rawaahuma sheekhaan labadaa riwaayaba muslim bukhaari baa wariyey wa tirmidiy can abi hurayrata waxaa laga wariyey ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalam su-ila waxaa la weydiiyey nabiga ayu lcamali afdal camal la sameeya kee u fadli badan qaala wuxuu yihi nabigu iimaanun billaah ilaahay oo la rumeeyo iyo wa rasuulihi rasuulkiisa wa camal la qabto waxaa ugu fadli badan iimaanka waay yaqiin oo kuu ziyaado iyo iimaan qiila waxaa la yidhi uma maadaa maxaa ku xigo qaala wuxuu yihi nabigu aljihaadu fii sabiili illah ilaahay waddadiisa oo lagu jihaado waay ay oo yacni diinka ilaahay si uu ku kor noqdo inaad un ka shaqayso ood ku dadaasho wey qiila waxaa la yidhi uma maadaa qaala wuxuu yidhi nabigu xajun mabruur xaj maqbuul ahoo la aqbalay xaj lagu baarinimo sameeyey mabruurku yacni wax alla wixii xumaan oo dhan baa laga ilaaliyey xajkaas kaasaa ku xiga wey rawaahu sheekhaan wannisaa'iyu wa canhu waxaa laga wariyey can abi hurayrata can inabiyi sala allahu calayhi wasalama qaal idaa axsana axadukum xadkiin hadduu wanaajiyo islaamahu islaamnimadiisa hadduu wanaajiyo oo qofku markuu muslim yahay inuu islaamnimadiisa wanaajiyaa la doonaya inuu wanaajiyo macnaha wixii ilaahay ku waajib yeelo o dhan waa inuu guto wuxuu ka reebay waa inuu ka haro islaamkiisa waa inuu kamilo fa kullu xasanatin xasano kulligeedoo yacmaluhaa uu samaynayo tugtabu lahu waa loo qorayaa bicashri amhaaliha toban baa loo laabaya xasanada waxaa ugu yar markii la qoro toban goor baa ugu yar inta la qoray ilaa sabci miati dicfin toddoba boqol oo laab intii laga gaaro ilaa adcaafin kasiira wa kullu sayi'atin xumaan kulligeed oo yacmaluhaa qofkaa uu sameeyey ama ka dhacdayna tugtabu lahu waa loo qorayaa bimiliha un hal maraha sayi'adana la qoraya ya marxaw wa fii riwaayatin ilaa an yatajaawaza allahu canha sayi'ada in la hal mida la qoro iyo inuu ilaahay iska dhaafo un la cafiyo labadaa un weeya xasanada ayada toban un baa ugu yar ilaa toddoba boqol ilaa adcaafin kasiira rawaahu sheekhaan can anas waxaa laga wariyey can inabiy sala allahu alayh wasalama qaal yakruju min annaari naarta waxaa ka soo baxayo oo laga soo saaraya hadhow qiyaamaha man qaala ninka yidhi laa ilaaha ila allah wa fii qalbii qalbigiisana xaaluu ku sugan yahay wasnu shaciiratin xabad sarreena wasankeedaoo min iimaanin iimaana qalbigiisa waxaa ku jira uun wax xabad sarreena la eg oo iimaan naarta waa laga soo saari wa yakruju min annaari naarta waxaa ka soo baxaya man qaala laa ilaaha ila allah wa fii qalbihi wasnu buratin xabad bur ah oo min iimaanin iimaan wayakruju min annaari naarta waxaa ka soo baxaya man qaala laa ilaaha ila allah ninkii yidhi wa fii qalbihi qalbigiisana wasnu daratin dhuurcaso wadankeed oo min iimaanin iimaan yacni hal mare unbuu tawxiidka ku dhawaaqay wax kale oo dhaaca iyo khayraho uu sameeye ma leh iimaankii inuu ziyaadayo ama nusqaayo saasaad ku garanaysaa oo qofka camalka iyo cibaadada ku dadaalo iimaankiisu wuu weynaanaya kana iimaankiisa waa intaasuu la eg xabad masaguhu la eg ama xabad dhuurcaso ah qaala abu saciid alkhudri wuxuu yidhi faman shaka ninkii shakiyo waayahay oo in yani qofka intaa oo yani qalbigiisa iimaana laga helo in naarta laga soo bixina ninkii shaki oga jiro falyaqra ha aqriyo in allaha laa yadlimu mihqaala daratin ilaahay ma dulminayo mihqaala darro dhuurcaso maselkeed ay wain takun xasanatan yudaacifa wa yu'ti min ladinhu ajran cadiiman marka haddee hal mara tawxiidda haddaad ku dhawaaqday waa xasano midqaalu daradaas ilahay kaa dulmin maayo waa lagu siinaya un bas can cumara radia allahu canhu cumar binu khadaab waxaa laga wariyey ana rajula ninba oo meel yahuudi yahuudi ka mid ah yaa qaala wuxuu u yidhi lahu lilcumar bnu khadaab ba wuxuu yidhi yaa amiira almu'miniin mu'miniinta amiirkoodiiow aayatun aayad oo fii kitaabikum kitaabkiina ka mid ah aayadoo taqra'uunahaa markasta adinku aada aqrisaan low calaynaa annaga dushaannada macsharalyahuudi baan khasisayaa low calaynaa dushaannada macsharalyahuudi baan khasisayaaye nazalad hadday soo degi lahay hadday annaga nagu soo degi lahay yahuud haddaan nahay latakhadnaa waxaan ka yeelan lahaa waan ka yeelan lahayn buri daalika alyowm maalinkaas ay soo degtay ciidan ciid baan ka dhigan lahayn maxaa yili waa bishaaro weyn aayaddaas ay sheegaysaa marka hadday annaga nagu soo degi lahayd maalinkaa ciid baanba ka dhigan lahayn qaala wuxuu yidhi cumar binu khadaab ayu aayatin hiya aayaddaa sheegaysa waa tumo qaala wuxuu yidhi alyawma akmartu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii wa radiitu lakum alislaama diinan aayaddaa weeye aayadda ilaahay inuu diinta idiin taam yeelay uu ku sheegayo islaamnimadana uu idinkaga raalli noqday nicmadiisana inuu ilaahay yacni waayo uu idinku taam yeelay waa aayadda fa qaala cumaru wuxuu yidhi qad carafnaa dalika alyowm aayadda aa sheegaysa maalinkay soo degtay waa naqaanaa waalmakaana aladii nazalat fiihi waalmakaana makaankiina waan garanaynaa alladii nazalat fiihi ay ku soo degtay cala anabiyi sala allahu calayhi wasalam hadaad moodaysa inaan ka jaahilnahay aayaddu ay sida ay ahayd iyo waxa ay tilmaamayso maalinkay soo degtayna waan naqaanaa makaanka uu nabigu taagnaa markay kusoo degaysana waan garanayna waaye walxaal huwa qaa'imun nazalad way soo degtay walxaal huwa nabigu qaa'imun uu taagan yahay bicarafata yowma aljumcati bay soo degtay marka fiir hada inay makaanka yacni waaye inay ciid noo tahay maalin carafo oo camalka weyne arkaanta islaamkaba ka mid oo xajka ah maalinka rukniga ugu weyne carafa waaye wuquufkaa halkaasay kusoo degtay yoonka ay soo degtayna waaba ciidul usbuuc weeye waa yowm aljumca maxaa sheegaysaa wey marka wayahay carafay kusoo degtay maalin jumcahayna soo degtay maalinka jumcada ciid buu nooyahay waa ciidul usbuuc soo ma usbuuca ciiddiisi wey carafana dee ma meesha carafo la istaaga makaankeeduna waa makaan fadli badan yacni maalinka carafana dee waa maalin yacni dee acmaasha weyn ba xajka u weyn ba lagatay meesha artay laysugu yimaado ee ilaahay raxmaddiisaba ay soo degaysaa nadradiisa ay dadku dhacaysa banaankaa la taagan yahay rawaahuma sheekhaan baa xadiidkaa wariyey muslim bukhaari wa tirmidi can jaabir waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi ata nabiya nabiga waxaa u yimi sala allahu alayhi wasalam rajulun nin faqaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah ilaahay rasuulkiisii o mal muujibataani labada wax waajibisa maxay yihiin labada wax waajibisa ii sheeg faqaala wuxuu yidhi nabigu man maata ninkii dhinto laa yushriku billaahi shay-an isagoon ilaahay waxba u shariig yeelin dakhala jannata jannaduu geli waman maata ninkii dhintay yushriku billaahi shay-an asagoo ilaahay u shariig yeelayo gaal ana dakhala naara naartuu geli dee labada wax waajibinaysa waa labadaas kelimatu tawxiidkana jannaday kuu waajibin haddii aad diiddo ood gaalowdana naarta unbaad geli naarta yani kuu waajibayso can abi hurayrata can inabiyi sala allahu alayh wasalama qaal in allaha ilaahay tajaawaza liummatii ummadayda ilaahay wuxuu u dhaafay maa xadasat bihi anfusuhaa nafteedu waxay ku sheekaysatay wixii naftooda kusoo dhadha kusoo dhacayo qalbigaaga aad yani ku fikirtay taas ilaahay baa u dhaafayo maa lam yatakalamuu haddaysan ku hadlin hadalka waa loo qabanaya ow yacmalu bihi haddayna camal falin oosan samaynin waxay qalbiga yani kusoo dhacayay haddayna samaynin markaa oo ficil ahaanayna oo la imaanin diinka fallaa-ishiisuu ka mid yahay wixii qalbigaaga aad hamiso waayo lagu qaban maayo haddaadan ku hadlin adaama camal falin marka waxa qalbiga kusoo dhacayo waa dhowr shay bay yidhahdeen culummadu markay caddaynayaan xadiidkaay ka hadlayaan haajis waxa la yidhahdo iyo khaadir ay waxa qalbigaaga kusoo dhacayo waaya khaadir marxaban hami wax aad hamisay oo qalbiga aad ka doontay wy waayahay marxaban iyo cazmi cazmi wax aad yacni goysay oo aad ku talagashay yani aad qalbiga aad ka goosatay waxa inaad samaysay waa jazmisay jazmi waxaan idhahna ذكروا فخاذر فحديث النفس فاستمعا يليه هم فعزم كلها رفعت سوى الأخير ففيه الأخذ قد وقع يا هذه وهاجس با أهرية يا خاذر لبض أهري هاجس يا خاذر ووح قلبك هذا صدع كنت كو صدع هذا كبحي هاجس كو حي هذا وح قلبك هذا سيدة دبيش وكلا ساء مريون خاذر كان واحد انتو حوالي قلبك هذا كن هذا هذا كبحي xadiidu naf waxaad ku sheekaysatay markaad keligaa meel joogto waad ka maanta o dhan waad isla sheekaysanay naftaada la sheekaysa ya waxbaad ku sheekaysanaysaa maanta inta ka rogeysa inta ka rogeysa xadiidu naf baa la yidhaha hami xoogaa waxaad hamisay oo haddana aad iska dhaaftay marxa afartaasba laysu qaban maayo sidaa xadiisu caddaynayaan casmi baa ugu dambeeya waxa aad goosatay oo tiraa ilaa wa ilaa samee waad goysa kaas waa lagu qabanaya hadduu wanaag ahaana waa lagaa sawaabin hadduu xumaan ahaana waa lagu qabanaya ya cazmiga wixii aad qalbiga ka goosato saasay marka u kala qaadayan rawaahumaa muslim labadaa riwaaya imaam muslim baa wariyey walilbukhaariyi tacliiqan imaam bukhaari wuxuu wariyey tacliiq uu ku wariyey can nabiy sal alla alay wasalam qaala inuu yihi nabigu axabu diini diin midka loogu jecel yahay ilallahi alxaniifatu samxa alxaniifatu diintii xaniifada ahayd wey ya alxaniifa waye almillat lmaa'ilatu can albaadili ila alxaq xaniifa waa midii iilanaysay oo baadilka iyo xumaanta o dhan ka iilanaysay waa diinta islaamka asamxatu haddana fududaydoo dhaafidda badnayd asahlatu lmaysuura waa wax sahlan oo fudud likulli insaan bucistu bilxaniifati samxa diin dhaafid badan oo haddana samxa ah oo xaniifo ah oo xumaanta o dhan waa qofkii saaxiibkeeda uu ka iilanayo taasaa layla soo bixiyey buu nabigu leeyay marka waa diinteenna wa waayahay oo diinteennu waa wax sahlan oo diimihii hore way ka fududahay waaya sida ay caddaynay nusuustu caddaynayaan nimankii reer bani israa'iil ahaa diintoodii waxaa ka mid ahay zakada rubucu amwaalihim baa laga qaadi jiray maalkooda afar meelood markii loo dhigo meel rubac baa ka waajibi jiray zakada ku waajibay shareecadeennana waa cushur ama waa rubuculcushur waa wax yar tawbadoodu waxay ahayd qofku inuu isdilo un fatuubuu ilaa baari'ikum faqtuluu anfusakum baa ilahay haddaad toobad keenaysa inay isdisho un bay ahayd toobada wax kale maahayn shareecadeennuna aliqlaac can aldembi wanadamu caleyh inaad dembiga intaa ka dhex baxdo un aad ka shalayto tira maxaa kuu geeya ood ka istikbaarsato un wey bas intaa weeye toobadu nijaasada markii layska dahirayo haddayna labada maxal oo nijaasadu ay ka soo baxdo waa qubulka iyo duburka labadaa haddaysan ahayn reer bani israa'iil iska dahiridooda waxay ahayd meel haddii badankan kale nijaaso ay kaa gaartay jirka dhan in la xogo way haraggan waa inaad dubka dhan iska mulqiso ood xogto hadday maro tahay dar tahayna waa in la gooyo meesha si kale uguma daahir noqonin shareecadeenu maxay qabtaa biyo unbaa saa u marinaysaa bas waaba iska daahir soo fudayd maaha marka diinteenu waa fudayd masaajidda meel aanayn salaada ogama ansixi jirin annagana meel kastay salaada nooga anfaxaysa ya wajucila liya alardu masjidan wa duhuuran buu nabigu leeyay meel kastaba masaajid baa layga dhigay ardaduna daahir bay too biyo haddaan waayo ardaha un baan ku tayamumaya bas marka diintan samxadaa ilaahayna siiyey can ibni cabaas waxaa laga wariyey can nabiy sal alay wasalam qaal in allaha ilaahay wadaca can ummatii ummadayda ilahay wuxuu ka dhaafo ka dejiyey alkhada waxay ku gafeen wanisyaan wixii ay hilmaameen wama stukrihu calayhi wixii lagu qasbay adoo waxaad wanaag u malinaysa haddaad yani ku gefto lagu qaban maayo maka mu'aakhado ma leh haddaad hilmaantana saasoo kale wey haddii lagugu ikraaho qasab ku samee lagu yidhahdo waxba dembi a male haddii qori lagu qaato hadii la hadda samee waxba dembi a kaasoo gaari maayo marxaban oo xagga mu'aakhadada ayaa laga hadlayaa wey marka lagu qaban maayo xagga xukumka hadduu yahay wuxuu wax lagaa wax lagaa nahiyey oo aada hilmaan ugu dhacdo ama nisyaan aad u samayso ama lagugu qasbo hadduu shaygu wax itlaaf ahoo naf aad goysay ama wax aad dishay oo yani wax aad baabaysay manfacadiisi aad tagsiisay hadduusan ahayn waxba yani laguguma leh ama hadduu yahay wax aad dishay waa lamaan qaadaysaa dembi ma aha laakin wixii khada lagu dilo ama yani nisyaankaas ama saas oo kale ikraahaas yani waa la lamaanaya kamaa sayaatii fi lxuduud hadduu shay lagu shay lees amray hadduu yahay shay waajib ahaad hilmaan oga tagtay ama gacan oga tagtay kaa dhici maaye dib baad kala imaanaysaa waa soo mar alle markaad soo xusuusato unbaad dib kala imaanaysaa wahaakada rawahu ibnu maaja faslu laa yaqbal llahu ilaahay ma aqbalo ila diin alislaamiya diinka islaamka unbuu ilahay aqbalaya diin kale ilahay ma aqbalayo qaala allahu tacaala waman yabtaqii ninkii dalba hayra alislaami islaamka kayrkii diinan diin ninkii u dalbo waxaan islaamka ahay ninkii diinnimo ka raadiyo falan yuqbala minhu laga aqbali maayo buri ilaahay diin aan islaamnimadaha ilahay maba aqbalayo man yatamasak bikayri kayri lislaam laa yaqbalu llah ilahay ma aqbalayo wa huwa asagu aa yahay fi laakhirati aakhirana min alkhaasiriina kuwa khasaaray buu ka mid yahay qofkii islaamka waxaan hayn diinnimo ka raadiyo aakhara tacabkiisa waa haba wax uu la imaanayo ilahay agtiisa ula soo istaagaya ma jiro can ibni cumara waxaa laga wariyey can nabiyi sala allahu alayh wasalam qaal umirtu waxaa lay amray an uqaatila annaas dadka inaan la dagaalamo xataa yashhadu ilaa ay ka qiraan an laa ilaha ila allah wa ana muxamadan rasuulu llah ilaa ay tawxiidka la yimaada wa yuqiimu salaata salaada ilaa ay ogaan wa yuutu zakaata zakada ay bixiyaan fa idaa facaluu dalika intaa hadday sameeyaan casamuu way ilaaliyeen mina xaggayga dimaahum dhiiggooda iyo amwaalhum dhiiggooda iyo maalkooduba xaaraan weeye muslimiin bay noqonayaan ilaa bixaqi islaam islaamka xuquuqdiisa mooge oo ayagoo muslimiin ah wixii ay sameeyaan hadduu qofkii qof loo dilo waa loo dilaya waa qisaas hadduu dadka maalkooda qaado wixii waayo waa laga gudayaa hadduu waxdo gacantaa la goynaya waa la qisaasaya ilaa bixaqi islaami waa qisaasti wey wixii islaamka dhexdiisa dhex dhacay wa xisaabuhum xisaabtooduna cala allahi ilahay un bay ahaada daahirkooda un baan qabanaynaa wixii ay qarsadaan oo baatinkoodaana ilahay baa kula xisaabtamaya rawahu lhamsa can jaabir waxaa laga wariyay can nabiy sal la alay waslam qaal ucditu waxaa la isiiyey bu nabigu khamsan shan lam yucdahuna aan la siinin axadun qablii adoon axad aniga iga horreeyey aan la siinin nusirtu waxaa la igu gargaaray birucbi argagax masiirata shahrin bil intii loo socdo waayo mucjizaadka nabiga ahy waxyaalihii lagu adkeeyey kamid markuu meel bil loo socdo gaalada uu soo jiro ayaa argagaxi jireen oo meeshaa ka qaxi jireen wa jucilat liyal ardu dhulka waxaa la iga yeelay masjidan masaajid iyo wa dahuuran daahir dhulka dhan masaajid buu ii yahay meel alla meeshii la arkaba waan ku tukanaya dahuur baana la iga dhigayo haddaad biyo weydo waad ku dahaaro qaadan un fa ayumaa rajuli ninkii ka oho min ummati ummadayda ka mid a adrakatu salaatu salaadu ay haleesho falyusalliha ha tukado meel alla meeshay salaada kugu qabato unbaad ku tukanaysa ya si alla say kugu qabato unbaad ku tukani bas salaadu say kuu qabataa loo tukadaa bay yidhahan soomaalidu waaye meeshay kugu qabatana waa ku tukan say kuugu suurowdana waa ku tukanaysa si alla say kugu suurowd waa u tukanaysaa umas wa uxillat liya alqanaa'imu qaniimadii baa la ii xalilay walam taxila liaxadin qabli axad aniga iga horreeye xalaal u ahayd ma ambiyadii hore oo dhan markay gaalada intay jebiyaan qaniimo ka furtaan meel unbaasaa loogu soo ururin jiray naar baa imaan jirtay dab unbaa soo degaya markaasay cunaysaa laakiin ummadeennan ilaahay baa qaniimadii u xalilayoo waa ummad cimrigeeduna gaagaabayo iska ducafo oo gaaladaa waxay ka furanayaan inay cudda ka dhigtaan ilahay baa xalaal oga dhigay bas waa ka qaniimaysana wixii xoolo ay ka helaan wa ucditu waa laysiiye ashafaaca shafaacadii weynayd baa laysiiye shafaacat alcudma oo hadhow markii dadku dhan isku daba wareegaan oo ambiyada intii loo tago aadam oo abulbashara iyo ululcazmigii markii kulli lagu soo wareegay mid la arkaba wuu cudur daaranayaa nafsii nafsii buu leeyay anigaa marka iskale markaa shafaacadaasoo ilaahay baa isiiyey casaa an yabcahaka rabbuka maqaama maxmuudan baa ilaahay maqaamka la mahadin doono waa shafaacat lcudmaay nabiga un baa iskale isagaa shafaca qaadido wa kaana nabiyu wuxuu ahaa yubcasu mid lasoo diray ilaa qowmihi qoomkiisa khaasa nabi la arka tolkiis baa loo diri jiray ya nabi la arka qoomkiisaa loo diri jiray wa bucistu anigu waa la i diray ila naasi dadka caama dadkoo dhan baa la ii diray ya kaafa risaalada nabiga marka caamo wey rawahu lkhamsatu ila aba daawuud can abi hurayrata can nabiy sal lla alay slam qaal waladii nafsu muxamedin biyadihi laa yasmacu bi axadun axad ima maqlo min hadihi lumma yahuudiyun ima maqlo walaa nasraaniyun uma yamuutu ma dhinta walam yu'min bi asagoon rumayni biladii ursiltu bihi waxaa layla soo diray ilaa kaana wuxuu noqonaya min asxaabi naar eelu naar buu noqonaya nin alla ninkii diintan ay soo gaarto aan rumayni rawaahu muslim abu raabic fi liimaani bilqadar qadarka oo la rumeeyo ayuu u baabya saalka ma joogto allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi innaa kula shayin khalaqnaahu biqadar innaa annagu khalaqnaa waan abuurnay kula shayin shay kulligii waan abuurnay khalaqnaahu waan abuurnay biqadarin qadar baan ku abuurnay yidhi ilaahay waxa la arko oon abuurayno qadar iyo taqdiir saabiq ahoo horay aan u qadarnay ayaan ku abuurnay buu ilaahay leeyahy falqadaru huwa taqdiirullaahi lilashyaa ashyaadaa ilaahay qadarayaa fil azali azaligii hore bixasabi cilmihi wa iraadatihi way siduu asagu ilaahay og yahay oo uu doonay ayuu markaa ilaahay ku qadarayaa bayaanu taxdiidihimaa min iijaadi kulli shayin minha fii zamani kada wa fii makaani kada wa calaa sifatin maksuusatin waay oo shaygan markii uu ilaahay hadda uu ehaysiinayo mar horay iraadadii asagu uu doonayoo azaligii buu mar hore qadaray wax la arkaba siduu ahaan lahaa buu u qadaray marxaban kataba allahu maqaadiira alkhalaa'iqi qabla an yakhluqa samaawaati walard bikhamsiina alfi sana konton kunoo sano ka hor intaan samaawaadkii ardooyinka la abuurin miyuu mar hore ilaahay qadaray wax la arkaba khalaa'iqdan maqaadiirtooda o dhan uu qadaray wahaakada marxaban marka qadarka qolo beenin hayaa jira oo diidaye oo bidcaa nimanka qadariyada la yidhahdo iyo murjicada la yidhaahdo uu soo qaadi doono sheekhuye saasuu marka hadda u baabaysanayaa qadarka ilaahay ood rumayso inay iimaanka ka mid tahay wey fi liimaani bilqadari qadarka oo la rumeeyo inay iimaanka ka mid tahay inuu shayga shay la arkaba holay ilaahay u qadaray shariga khayrba u haysiye wey can abi hurayrata waxaa laga wariyey radia allahu canhu can inabiyi sala allahu calayhi wasalama qaal lamaa qada allahu caza wajal alkhalqa lamaa qada allaahu ilaahay markuu taam yeelay alkhalqa khalqiga markuu taam yeelay caza wajal kataba fii kitaabin kataba ilaahay wuu qoray yacni amara alqalama an yaktuba qalamkaa ilaahay wuxuu ku amray inuu qoro fii kitaabin kitaab inuu ku qoro kitaabkuna waa laxu maxfuudka marka laxu maxfuudka iyo qalamka qalamkaa amar la siiyey markaasaa waxaa lagu amray inuu qoro weeye biqudrat illaahi buu wax ku qoraya wuxuu ilaahay doonay buu markaa qorayaa ay kataba ilaahay wuu qoray fii kitaabin kitaab ilaahay wuxuu ku qoray oo uu ku qadaray weeye amara alqalama an yaktuba wey fa huwa kitaabkaasu cindahu ilaahay agtiisa weeye fawqa alcarshi ina raxmatii sabaqat qadabi saasuu ilaahay ku qoray kitaabkaas fa huwa kitaabkaasu cindahu aayahay cindiyatu makaanatin waay cindiyatu makaanatin wa sharaf saasaa looga jeeda oo cindadan muraadka looga jeeda laysa almuraadu alfawqiya yacni alxisiya ay laysa almuraadu alfawqiyatu alxisiya ma aha fa huwa cindahu fawqa alcarshi baa noo taala meeshan soo maaha cindiyada oo macnaha cindiye makaan ahoo ilaahay agtiisa meel uhu yaallaa kitaabku maaha fawqa alcarshidana fawqiye uu carshiga korkeeda kitaabku saas ku yahay ma aha oo looxu maxfuudka carshiga ma kor saarno kamana koreeyo macnaha looga jeedo marka waa maxa laysa almuraadu alfawqiyatu alxisiya bal ilmuraadu rifcatu lmakaana kitaabka asaga ah yacni inuu ilaahay agtiisa sharaf ku leeyahayoo meel baa lagu xifdiyey wanaagsan buuna yaallaawo kaana alkitaaba yacni fawqa alcarshi kitaabkaas yacni sida uu yani waa lawxu maxfuudke siduu ilaahay agtiisa sharaf ugu leeyahay inuu carshiga ka korreeya aad moodaa alladii carshigii waa asaguba cinda allahi rafiicu lmakaan carshiga ilaahay agtiisa sharaf buu ku leeyahay soo ma makhluuqan oo dhan buu u wen yahay carshigu marka yacni kitaab lawxu maxfuudkana saasoo kaleetuu u sharaf badan yahayoo meel ilaahay uu og yahay oo sharaf leh ayuu yaallaa baa laleeyahy wahaakada marxaban wailaa falaysa fawqa alcarshi shay-un carshiga wax ka korreeyaaba ma jire yani kitaabka looxu maxfuudku carshiga ma kor saarno maal carshiga wax ka koreeya maba jira sidaasaa laleeyahay fa huwa kitaabkaasu looxu maxfuudka cindahu ilaahay agtiisu ahaaday cindiyatu makaanatin wa sharafin waayo cindiyadu waa cindiyatu makaane ma aha waayahay cindiyatu makaan makaan iyo makaano waa kala labo makaanadu waa sharafta iyo derajada ya hadda adiga hadduu ninkaanu yacni nin boqora haddii wax loo nisbaynayo waxaas ninka boqorkaa agtiisuu ahaaday marka la leeyahay yacni meeshan agtiisuu yaallaa macnaha loolama jeedo yani asagaa heli kara waxaa gacanta ku hayaa loo u hayaa marka nisbaynta asaga loo nisbaynaya sharaf baa looga dhigaya looxu maxfuudkan markii hadda ilaahay uu leeyahy agtaanaduu yaalaa macnaheedu waxa weeye cindiyadaas makaan meel ilaahay joogo looxuna ku agtiirsan yahay macnaheedu maaha ee ilaahay agtiisuu sharaf iyo darajo ku leeyahay wey macnuhu saas wey aayahay carshiguna wahaakada carshiguna saas oo kaleeto wey carshiguna saas oo kaleeto wey muxuu ilaahay marka kitaabkaa ku qoray ina raxmatii sabaqad qadabi ina raxmatii naxariistaydu sabaqad waxay ka hormartay qadabi caradaydii bay ka dhaqtay buu ilaahay leeyahy raxmadda ilaahay iyo naxariistiisa naxariistiisaa qaalib noqotay oo hormartay aaya waraxmatii wasicad kula shay buu ilahay leeyahy naxariistaydu waxay u waasac noqotay kula shayin wax kastaba wey marka ilaahay caradiisa waxaa ka waasac noqotay raxmaddiisa wey saasuu ilahay qoray rawaahu sheekhaan baa xadiidkaa wariyey oo tirmidiyo wa canhu can abi hurayrata waxaa laga wariyey can nabiyi sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu yihi nabigu maa min mawluudin mid la dhalaya ma jiro ilaa yuuladu waa la dhalayaa cala alfitrati islaamnimada unbaa lagu dhalayaa ilmo kasta oo dhalanayo islaamnimada unbuu ku dhalan aya fitrat allahi alatii fadara annaasa calayha w islaamnimada unbuu dadku ku dhashaa fa abawaahu labadiisii aabba unbaa yuhawidaani yahuudaynayo yahuud ka dhigayo oo ilmaha markii alla markuu dhasho oo uu soo roon uu soo caqli haysto unbay diinta yahuudiyaday gelinayaanoo labadiisii waalid unbaa yahuud ka dhigayo ow yunasiraanihi nasraanaynayo nasaar ka dhigayo ow yumajisaanihi ama dabcaabud bayba ka dhigaya majuusay ka dhigayaan wey kamaa tuntaju lbahiimatu bahiimatan jamcaa ya kamaa tuntaju sida ay u dhalato albahiimatu neefkii adduunyada ahaa bahiimatan xaal ay tahay neef adduunyaha jamca oo kulansan oo wax ka maqanaan jirin macnaheedu waa maxay neefka adduunyada markuu dhalanayo xibnihiisoo dhan meel go-an ma leh si saliim uu ku dhashaa markaa bacdigeed unbay dadku sumadayaan ama meel bay goyn dheg bay goynayaan ama meel bay ka goynayaan ayaga unbaa waxaynayo oo calaamaynayo laakiin marka hore waxba ma leh isagoo saliim uu dhalanaya marka natiijana waa afcaasha yacni majuulka loo bineeyo musamaha laga laqmeeye natija wuu wuu dhalay yani waa laga dhashaday unmaa macneheed waa mudaaric iyo maadligeedana isku mid wey kamaa tuntaju lbahiimatu bahiimadu say u dhalato un wey ficilka musama laga laqmaynayo aye neefka adduunyadaa siduu u dhasho bahiimatan xaalay tahay jamca oo kulansan ayadoon waxba ka maqnayn ee kaamilat alkhilqa abuurkeedu uu kaamil yahay hal tuxisuuna ma ma yani ma garanaysaan fiiha fi lbahiimati min jadcaa wax go-naana wax go-naana miyaad ku aragtaan ay naaqisat alanfi ayadoo sanka ka go-an awil uduni dheg ka go-an hal tarawna ma arkaysaan fii waladi lbahiimati xiinamaa taliduhu naqsan wax ma ku aragtaan go-naana ma dhegna kama go-no sanka kama go-no caadi weeye neefka adduunyada markuu dhalanayo un kadalika yuuladu linsaanu cala alfidra qofka bini aadankaa markuu dhalanayo saa unbaa yani loogu dhalaa islaamnimada uma yaquulu abu hurayrata wuxuu leeyahay waqra'uu aqriya in shi'tum haddaad doonaysaan taa daliilkeeda fidrat allahi alatii fadara annaasa calayha fidrat allah ilaahay khilqadiisii iyo abuurkiisi weeye allatii taasoo fadara naasa dadka uu ku abuuray calayhaa dusheeda aye fadiinu fidriyun weeye fi nufuus diinku yani waa ilaahay baa ku khalqay bini aadanka weeye aye marxaban ilaahay baa wuxuu u yidhi qof kasta oo dhan yani arwaaxda markii caalamudar arwaaxdao dhan ilaahay uu ku ururiyey ee wixii dhalan doono iyo wixaad horay u dhashay iyo waxaad kadib dhalan doono muxuu ku yidhi alastu birabbikum qaaluu waxay yidhahdeen bala anta rabbunaa baa tahay rabbigeenni baa tahay waktigaas caalamudarka ahy dadku islaamnimadii wada qaateen oo nufuustii wada rumeeyeen markay adduunyadan usoo baxdo tii gaalowdo marka cahdigii hore ballankii hore ka baxda ballankaa horey loogu qabtay ayay ka baxeen laa tabdiila likhalqi illaah ilaahay khalqigiisa wax bedelida male wey dalika kaasu addiinu diinkii weeye alqayimu ee toosnaa wey rawahu larbaca wa canhu waxaa laga wariyey can abi hurayrata waxaa laga wariyey can nabiyi sala allahu alayhi wasalama qaal ixtaja aadamu wa muusa ixtaja waxaa dooday aadamu nebi aadam iyo wa muusa nabi muuse ayaa dooday wey calayhima asalaam nabadgelyo dushooda allaha yeelay cinda rabbihimaa bay ku doodeen hadhow bay doodi doodi doonaan ilahay agtiisay ku doodayaan cinda rabbihimaa ayay ku doodeen wey marxaban ilaahay agtiisay ku doodeen faxaja aadamu aadam xujadii buu helay oo muusa muusuu xujadii ka helay aadam baa marka xujadii helay wey markay labadoodii murmeen oy doodeen wey maxay ku doodeen qaala muuse muuse wuxuu yidhi anta adigu aadamu yaa aadamu aadamow aladii kii baa tahay khalaqaka allahu ilaahay u abuuray biyadihi biqudratihi wanafaqa wuu afuufay fiika fiigaaga min ruuxi ilaahay naftiisuu kugeliy ruuxda uu ku geliye kugu afuufay wa asjada wuu sujuudsiiyey laka adiga malaa'ikatahu malaa'igtiisuu kuu sujuudsiiyey ikraaman laka waa laguu karaamaynaya malaa'igti baa la amray inay kuu sujuudaan wa askanaka ilaahay wuxuu ku askuniyey oo ku dejiyey fii jannatihi jannadiisa uma ahbata annaasa dadka adaa soo hoobiyey oo bikhadii'atika bisababi khadii'atika yaa ila ardi dhulka usoo hoobisay wey waxa dhulkan iyo qoraxdana keenay waa adiga ay waana bisababi khadii'atika un baan meeshan ugu soo hoobanay buu leeyay saasuu nabi muuse ku dacweynaya nebi aadam faqaala aadamu aadam wuxuu yidhi anta adigu muusa muusow anta adigu muusa nabi muusaa tahay alladii muusihii istafaaka allaahu ilaahay uu u doortay birisaalati istafaaka allaahu ilaahayba uu kuu doortay birisaalati risaaladiisa wa bikalaamihi kalaamkiisina wuu kuu doortay oo ilaahay wuu kula hadlay ay wa acdaaka ilaahay wuxuu ku siiyey al alwaaxa buu ku siiyey alwaax buu ku siiyey aaya fiiha xaal uu ku sugan yahay waa kitaabkii towreed aha la soo dejiyey baa alwaaxdaas ugu qornayde al alwaaxa buu ilaahay ku siiyey fiiha xaal uu ku sugan yahay alwaaxa iyo looxyaalkaas tibyaanu kulli shayin shay la arka caddayntiisaa ku qornayd wax la arku ilaahay kugu caddeeye oy xukunkiisa iyo sida uu yahy wa qarabaka ilaahay baa ku soo dhoweeyey nejiyan xaal uu yahay mid kula koodaya ama kula faqayo o ilaahay yacni waaye muuse waa nejiyullaahi baa limota ku ilaahay la kooday weeye duurusiina buu ilaahay kula hadlay ya markaasoo ilaahay kulama koodinoo ilaahay baa kula faqay wey ya bimunaajaatihi wa bikalaamihi faki fa bikam intee baad wejata allaha ilaahay ku ogaatay kataba tawraata tawraad inuu ku qoray qabla an ukhlaqa intaanba lay abuurin maxaa ku qornayd tawraad bal sheeg bal wixii tawraad ku qornaa tawraad baa ilaahay ku siiyey qaala muusa wuxuu yidhi biarbaciina caaman afartan sana ka hor baa waxaa ku qornayd hay qaala yani waxaa ku qornayd wacasaa aadamu rabbahu faqawaa intaan ba asaga la abuurin horteed nebi aadam intaan la khalqin ay fa bikam intee baad wajata allaha ilaahay ku ogaatay buu yidhi kataba tawraata tawraad inuu ku qoray qabla an ukhlaqa intaanba lay abuurin intaan lay abuurin horteed yacni waxaan aan ku dhacay intaan lay abuurin horteed in la ii qadaray aniga mar hore la ii qadaray inteed ku aragtay ku taalay tawraad qaala muusa wuxuu yidhi biarbaciina caaman intaan adiga loo abuurin horteed qab qabla khalqi aadam aadam intaan la abuurin horteed baa tawraad waa afartan sano ka hor baa waxaa ku qornayd wacataa aadamu rabbahu faqawa qaala aadam wuxuu yidhi fahal wajadta fiiha ma ka heshay tawraad wacasaa aadamu rabbahu faqawa qaala wuxuu yidhi nacam ilaahay tawraad wuxuu qadaray aadam intaan la abuurin horteed afartan sano ka hor waxaana ku dhex taallay tawraad dhexdeeda wa casaa aadamu rabbahu faqawaa qaala wuxuu yidhi markaa aadam afa taluumunii ma igu dadaalaysaa calaa an camiltu inaan camal falay camalan camal camalkoo katabahu llahu ilaahay uu qadaray calaya dushayda an acmalahu inaan camal inaan camal samoba inaan sameeyaba uu ilaahay ii qadaray qabla an yakhluqanii intuusay abuurin inta uusay abuurin horteeda biarbaciina sanatan afartan sano ka hor intaan anigaba lay abuurin afartan sano ka hor yaa ilaahay ii qadaray oo igu qadarayba oo mar hore iraadadiisu ku dhacday qudradiisuna ahaysiisay inaan camalkaa ku dhacayo marka camalka asaga ahay mar hore la ii qadaray inaan sameeyo miyaad igu dagaalaysaa qaala rasuulullahi wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama faxaja aadamu aadam xujadii buu ka helay muusa nabi muuse wey muuse haddee bes wax dambe uu yidhaahdo male waa iska aamusay wey maxaa yaele xujadii baa laga helay marxaba xadiidku marka wuxuu u daliil u yahay qadarku inuu yahay min aliimaani ka mid yani ilaahay wax la arkaba mar hore uu qadaray addoonka intaan la abuurin horteed yaa wax alla wuxuu samayn lahaa iyo wuxuu aakhirkiisa ku dambaynaya iyo suu noqonayo mar horaaba ilahay qadaray wey mar horeu sii ahaysiye rawaahu lhamsatu baa xadiidkaa wariyey can cabdillahi waxaa laga wariyey cabdillahi bni mascuud qaala wuxuu yidhi xadahanaa rasuulu llahi rasuulka ilaahi baa noo sheekeeyey sala allahu calayhi wasalam wa huwa nabigu asaadiqu mid run sheegayo way almasduuq oo loo rameeyo saadiqulmasduuq weeye nabigu wuxuu yidhi nabigu ina axadakum axadkiin yujmacu khalquhu abuurkiisa waa la kulminayaa fii badni ummihi hooyadii calooshiisa hooyadii caloosheedaa lagu kulminaya arbaciina yawman afartan sano nutfat arbaciina yawman afartan beri dheh nutfatan isagoo candhuufa afartan beri buu nudfo ahaanaya iyo candhuuf ahaanaya uma yakuunu calaqatan xinjir buu noqonaya mila dalika afartankaas oo kale uma yakuunu mudqa cad yaroo hilib uhuu noqonaya oo saaftin yaroo hilib ah mila dalika afartankaas oo kale uma yunfaqu fiihi ruuxu saddex afartanaad waa boqol iyo labaatan afar bilood weeye boqol iyo labaatanka habeen markuu joogo yaa nafta lagu afuufaya markaasuu ilmuhu noolaanaya afar bilood muu ilmuhu ku noolaadaa oo nafta lagu geliya wa yu'maru waxaa la amrayaa biarbaci kelimaatin afar kelimaa la amraya malagi bikatbi risqihi waktigaasaa laleeyahy risqigiisa qor wax alla wuxuu cuni lahaa intuu ka dhimanayo oo cimrigiisu dhan yahay qor baa laleeyahy wuxuu cuni lahaa wa ajalihi cimrigiisu intuu yahayna qor wa camalihi wuxuu camal falayo hadduu wax wanaagsan yahay iyo hadduu waxun yahayba wa shaqiyun inuu yahay mid ehlu naara ow saciidun inuu yahay khaatumadiisa dambe waxay noqonayso shaqaawo inay ku dhammaanayso shaqi uu yahay inuu ehlu yani ehlu janna iyo saciid yahay waaye waktigaasaa la qorayba de marka camal muxuu taraya hadda camal waxba ma hayo mar horaa wax walba laga faaruqay oo la qadaray wey fa wallaahi baan ku dhaartay alladii ilaahaasoo laa ilaaha laa macbuuda bixaqin mid xaq lagu caabudo kayruhu asaga kayrkii uusan ahayne ina axadakum axadkiin la yacmalu wuu camal falayaa bicamali ahli jannati ehlu jannaha camalkoodii buu samaynaya xataa maa yakuuna ilaa uusan ahayn baynahu iyo wa baynaha bayna aljannati ilaa diraac asaga iyo jannada wax dhudhun dhudhun unbaa udhexeeya bas dhudhunkaa maxaa looga jeedaa intuu ka dhinto unbaa cimrigiisa ka dhiman naftu ka baxdo un waxba kama dhiman cimrigiisa fa yasbiqu markaa waxaa u sibqanayo calayhi dushiisa alkitaabu kitaabkii looxu maxfuudka mar hore loo qadaray hooyada calooshiisa markuu ku qoray oo hooyada calooshiisa ku jiray la qoray kii baa u sibqanaya fa yacmalu wuu camal falaya bicamali ahli naar camalkii wanaagga ay wixii uu samaynayo dhan wuu ka gadoomaya markaasuu ehlunaarka camalkoodii ku kacaya sidii buu ku dhimanaya fa yadkhuluhaa markaasuu naarti gelaya wa ina axadakum axadkiin la yacmalu wuu camal falaya bicamali ahlijannati bicamali ahli naari ehlunaarka camalkoodii buu samaynaya oo qofkiiba yacni cimrigiisii inta u badnaydbo xumaan iyo balaayo ku dhammaynaya xataa maa yakuuna ilaa uusan ahaani baynahu iyo wa baynaha bayna annaari ilaa diraac intuu ka dhinto unbaa naarta ooga dhiman fa yasbiqu calayhi alkitaabu kitaabkiibaa u sibqanaya fa yacmalu bicamali ahli ljanna markaasuu ahlujannaa camalkoodii ku kacaya fayudul fa yudkhuluhaa markaasuu jannadiisaa ku gelaya dee waa qofka layidhaha qof hebel khaatimadii baa ka xumaatay qof hebelna waxaa le ilaahay baa khaatimadii u hagaajiyay oo qofka qof xun buu ahaaye wuu un ilaahay baa soo hanuuniyey hidaaya ku dhacday markii lala yaabo qof fiicana la yidhaha hore buu ka dhintaybo khaatimo fiican buu ku dhintay markaas kaa kaleetana suu u fiicnaa markuu dhimanaya unbuu balaaye ku kacaya kaasuaas ku dhimanaya haddii waa sidaa weeyaho khaatimadan aad arkaysaba saabiqadii bay daba socotaayo wixii marka hore ilaahay uu qadaray saabiqada hore uu ku qadaray unbay unbuu ku khaatumaysanaya qofku camalkaanu marka wax ma tarayo rawaahu larbacatu xadiidka afartii baa waris can ibni cumara waxaa laga wariyey can nabiyi sala allahu alayhi wasalama qaal kullu shayin shay la arko biqadaa'in iyo waqadar buu ahaaday xata alcajzuba allaha ka dhigo iyo walkaysu wood yii wax la arkaba ilaahay macna yani wuxuu ahaaday qadar ilahay ya marxaban wax la arkaba ilahay baa qadaraya waxaan ilaahay qadarin oo horay u doonin maba jirabo kullu shayin biqalaa'in waqadar xata alcajzu doqonnimadiiba allaha ka dhigo ya walcaajizu man atbaca nafsahu hawaahaadii weye cajzigan bimacna alxamaaqa looga jeeda waa doqon iyo macna albalaada dabiinnimo ay waay doqonnimadii iyo walkaysu caqligii walkayisu man man daana nafsahu wacamila limaa bacda almowt ka xadiidkaa marka doqonnimadii iyo caqligii ba allah ka dhigo doqonnimadu yani waxaa la yidhahdaa waay caqli darada ya marxaban aka marka alcajlu xata alcajzu waa yahay dabaalnimadii iyo walkaysu caqligiiba allaha ka dhigay waa qadarka ilahay buu ku soconaya iyo qallaha ilahay un qofkuu doonana caaqil buu ka dhigayaa qofkuu doonana wuxuu ka dhigayaa mid aan waxba garanaynin oo sawir ah ko waxata albalaahatu walfadaana ama labadooda waxaad ku kala fasiraysaa dabiinnimo iyo fahmo qofna ilaahay fadaano iyo wuxuu siinayaa fahmo dheer iyo dhug badan buu siinayaa oo qof xaadiq oo fahmo badan waayo qofna waa iska beliid oo wuxuu kala og yahayba male waa qof iska eber awey labaduba ilahay qadarkiisi qadliisa wey rawaahu sheekhaan baa xadiidka wariyey wa malik can abi hurayrata waxaa laga wariyey qaala wuxuu yihi jaaa mushriku qurayshin quraysh gaaladeedii baa imaadeen nabiga ayay u yimaadeen yukhaasimuuna rasuul allahi iyagoo la doodaya sala allahu alayhi wasalam nabigay la doodayeen fi lqadari qadarkay kula doodayeen wax qadar la yidhaha ma jiray leedihin ay laa qadara ina alamra mustaanaf wax horay loo sii qadaray ma jire amarku hataa la bilaabanaya falaa yaclamu llahu alashyaa ashyaada ilaahay horey uma sii ogeyn walaa yuqadiruhaa marna ma una qadarin horey uma soo qadarin ilaa cinda wujuudiha hadda markuu doonayo un ficilkan markuu dhaco unbuu ilaahay ogaanaya wax horay usii ogaa iyo wuxuu marar horay usii qadaray midna ma jiray leeyihin saasay ku doodayaanay nabiga kula doodayaan fa nazalad waxaa soo degtay yowma yusxabuuna fi nnaari calaa wujuuhihim duuquu masa saqar inaa kula shayin khalaqnaahu biqadar wadkur xus yowma maalin u sheeg oo ku waani baa laleeyahay ku wacday yowma maalin yusxabuuna la jiidayo fi naari naarta lagu jiidayo calaa wujuuhihim intii lagu halla qabto yaa wejiga dhulka loogu jiidi markii naarta loo sii wado markaas naarta saa lagu gelinayaa yuqaalu waxaana loo odhanayaa duuquu dhedhamiya masa saqara naarta saqara la yidhaha kuleelkeeda iyo taabashadeeda dhedhamiya idinkii beenin jiray tawxiidka iyo risaalada nabiga diidi jiray dhedhamiyaa la leeyahay naarta inaa anagu kula shayin khalaqnaahu biqadar khalaqnaa waan abuurnay kula shayin khalaqnaahu waan abuurnay biqadarin qadar baan ku abuurnay bu ilahay leey wax la arko holaan u qadarno u doonnay an ibni cumara waxaa laga wariyey can ibni camar cabdullahi ibni camar ibni caas waxaa laga wariyey can nabiyi sala allahu alayhi wasalam qaala wuxuu yihi nabigu kataba allah ilaahay wuu qadaray maqaadiir alkhalaa'iq khalaa'iqda maqaadiirtooda iyo qadarkooda ilaahay mar horuu qoray oo qadaray qabla an yakhluqa samaawaati waalard samaawaadka iyo ardooyinka intuuna abuurin horteed bikhamsiina alfa sana konton kun oo sano ka hor buu ilahay qadaray horuu ilaahay usii ahaysiye wax la arkabo wax hadda la bilaabayo ma jira wey rawaahuma muslim labadaa riwaayo imaam muslim baa wariyey watirmidi can cimraan bin xusein waxaa laga wariyey radiallahu canhu qaal qiila waxaa la ya rasuul allah aculima miyaa la yaqaanaayoo la og yahay ahluljannati ahlujannaha miyaa la garanaya min ahlinaar ahlinaarka ma laga yaqaana hadda ahlujannaha ahlinaarka ma la kala yaqaanaa dadka qaala wuxuu yidhi nabigu nacam waa la kala yaqaana qiila waxaa la yidhi nabiga waxaa loo yidhi fa fiima yacmalu lcaamiluun oo hadda kuwa camal falaya oo cibaadada isku dilaya maxay isku ugu dadaalaya camalka muxuu taraya marba haddii hadda la kala yaqaana mar hore hadduuba ilaahay wuxuu janno gelin lahaana mar hore u qadaray wuxuu naar gelin lahaana mar hore u qadaray maxaa camalka la isugu dilaya fa fiima yacmalu lcaamiluun kuwa camal falaya camalkooda muxuu faa'idaynaya muxuu taraya maxayse u camal falaya qaala wuxuu yidhi nabigu kullun kulla arko muyasarun waxaa loo sahlayaa limaa khuliqa lahu wixii loo wixii loo abuuray un iska camal fala qof la arka wixii loo abuuray baa loo fududaynayaa qofka ahlu jannaha camalu ahlujanna loo sahlaya waa kaa cibaadada iyo khayrka iyo wanaagii unbuu ku dadaalaya qof ehlu naar ana kama karaysid camalka ehlu naarka war waxaan joog ka soo joog kama karti weligiisba un balaayo un dhex ordayaa un ilaa uu meel xun ku dhinta marka dambe haakada kullun muyasarun lima khuliqa lah sidaa wey ay kullu insaanin muyasarun wa musahalun waxaa loo sahlay lilcamali aladii khuliqa lah fa saciidun muyasarun licamali ahli sacaada qofka saciidka ehlu jannaha waxaa loo fududaynayaa ehlu jannaha camalkooda washaqiyuna muyasarun waxaa loo fududeeyey licamali ahli shaqaawa dadka ehlu shaqaawo camalkoodin baa loo fududay ya halkaan baa loo sahlayo rawahu arbacatu xadiidka afarti baa warisay can anas waxaa laga wariyey ibnu malik can inabiy wuxuu ka wariyey sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu yihi nabigu halaasun saddex min asli liimaani iimaanka asalkiisay ka mid yihiin saddex shay iimaanka asalkiisa iyo asaaskiisay ka mid yihiin alkafu reebtoon laga reebtoomo caman qaala laa ilaaha ila allah fiiri waa asalka u horreeya lagu birinay inaad ka reebtoonto ood badbaadiso caman qaala ninkii ku qowlay laa ilaaha ila allah waay oo dadka hadda miyaa laga karaya dee dadka ehlu tawxiidkaa in wax laga sheego ama dhibaato loo geysta ma ogiye wax kalaba ma leh dadkii nabiguna waa kan fiiri aasaaskii yani iimaanka qofka islaamnimadiisii aasaaskeediibuuba ku binaynayaa inuu qofku ka reebtoomo caman qaala laa ilaaha ila allah adaweed yani usaama binu zayd wixii ku dhacay markuu dilay ninkii yidhi ninkii la dagaalamay ee dhibaatada ogey asxaabta ku sameeyey markii intuu cararay geedka hosiisa uu ka galay uu laa ilaha illa yar uu dilay wixii ka raacay waad weydii intaani waaba nabiga la daalay aqataltahu bacda an qaala laa ilaaha ila allah bu nabigu intaa goor ku celcelinay war miyaad dishay nebigu markuu ninka tawxiidka ku dhawaaqay rasuulka ilah waa ku gabanayay dhab kama ahayn adiga miyaa qalbigiisa dilaaciyey bur nabigu sala allahu alayhi wasalam oo ogaaday bal inuu dhab u yidhi iyo in kale seed yeeli doontaa hadhow qiyaamaha markay imaato laa ilaaha ila allah iyadoo kula doodayso ya marxaban haddana wadiifadii iyo camalkii wuxuu noqday uun dadka ehlu islaamka ahaa in la yidhaahdo islaamnimo ma haystaan waa gaalo wuxuu yahayba male war yaa kuu dirsada adiga waxaas qofku marba hadduu muslim yahay ka reebtoon badbaadi wey alkafu caman qaala laa ilaaha ila allah walaa nukafiruhu bidanbin walaa nukhrijuhu min alislaami bicamalin waa waa yahay fiir hadda wey walaa nukafiruhu ma gaalnimo xugminayna bidanbin bisababi dembin dembi sababtiisa yacni waxay usuusha ay qabaan nimanka ahlu sunna waljamaaca la yidhaahdo oo firqooyinka xunxunkaa ay ku khilaafsan yihiin baa waxay ka mid tahay laa nukafiruhu bidembin qofku hadduu dembi qof mu'min ah hadduu dembi ku dhaco ama kabiire uu ku dhaco lagu gaalnimo xugmin maayo walaa nukhrijuhu min alislaami islaamnimada qofka oga saari mayno bicamalin camal uu sameeye wey ya camal uu sameeyey looga saari maayo marxaban islaamnimada looga saari maayo dembi kastaba ha sameeyo kabiire ha sameeyo hadde qofku mar hadduu mu'min yahay shirki wax ka soo haray oo qatlu nafsi lmu'min mu'mina naf mu'mino oo la dilo naftaa goynteeda wax ka weyn ma jiro kuma gaaloobayo qofku hadduuna xallilanin hadduuna ictiqaadinin inay xalaal u tahay qofka muslimkaa dilkiisu kuma gaaloobaya laleeyahy waa laga joogsanaya wljihaadu maadin kii saddexaad wey ya kii labaad wey wljihaadu maadin mundu bacahani allahu ilaa an yuqaatila aakhiru hadihi اlummati addajaal wljihaadu jihaadku maadin kii tegey wey shay naafid oo waajib a weeye mundu bacahani allahu ilaahay markuu isoo bixiye laga soo bilaabo ilaa an yuqaatila ilaa ula dagaalamo aakhiru hadihi اlumma ummaddan aakhirkeeda ugu dambeeyay addajaal dajaal ilaa ula dagaalamo maa markuu nabi ciise soo degeye ilaa ay nabi ciise iyo mu'miniinta la socotay nabi ciise adilaya dajaal waana la tilmaamayoo meel bayt baytulmaqdis agteeda oo yani baabu lu dilaya halkaasuu ku dilayaa saasay axaadiisu u caddaynayaan dajaal marka waa yani ummaddan aakhirkeeda ilaa ay dagaa dajaal la dagaalamaan jihaadku waa xaq laa yubdiluhu jawru jaa'irin walaa cadlu caadilin ma burin karo jihaadka ma burin karo jawru jaa'irin nin jaa'ira jawrkiis oo nin jaa'ir oo asagu xukunkii sharciga islaamka iyo xaqi ka leexday jihaadka xaqnimadiisa ma burin karo walaa cadlu caadilin de nin caadil ana oo cadaalad sameeyena yani caqligiisaas jihaadku ku ku buri maayo jihaadku waa shay taagan ba weligii ilaa akhiri alqiyaama ilaa akhiri saac ilaa ay qiyaamaha uu ka dhaco uu soconayaa marxab oo ummaddan aakhirkeeda ilaa ay dajaal kala dagaalamaan haddana waxaa warqadahana lagu soo qoraya wax dajaal la yidhahda ma jiro saasaaba laga dhaadhicinaya haddee ummaddii wax la arkoo dasiise ah waa la iska soo dhexgashanaya nin asagu yani diinta islaamkaba dhinac socdo oo inuu yani nusuustaba diidayo beeninayo yaa wuxuu doonaya ra'yigiisa faasidkaa inuu dad ku duubsado waayo waana helayaa dee ay qolo la arkabo yani oo ehlu dalaalaba asxaab unbay yeelanayaan waxa la yidhaahdo dajaal maba jiro axaadiidta ku soo aroortayna waxba kama jiraan baaba hadda meelaha lagu soo qoraya ya macnaha waxaa meeshaas ku idmaaran xadiid wax la yidhahdo maba jiro wax axaadiid lamid qur-aanka bes aanu yaanu aqbalaynaa marka dambena waxaa ku xigto qur-aanku ma jiro wax kaloo ku xiga male de bas wey aka laakiin kolba waxbaa lagugu fiirinayaayo iyar iyar baa lagugu fiirinaya la yaabi maysi markaas waa saas usii wado waa diinta laga dhexbaxaya markaas lagama dhexbaxde ninkii xadiidka nabiga beeniye sala allahu alayhi wasalam dee diinta islaamka banaanka uka joogaa ninkaas waliimaanu bilqadari kan saddexaad waxa weeye aslu iimaanka lagu bineeyey waliimaanu bilqadar qadarka oo la rumeeyo qadarka oo la rumeeyo hada huwa thalis wey kii saddexaadee yani aslul iimaanka ahayd waaye qadarka oo la rumeeyo wey rawaahu abu daawuud baa wariye qaala wuxuu yidhi cubaadata bnu saamit liibnihi wiilkiisa wuxuu yidhi cubaadata bnu saamit nin saxaabi ahaa wiilkiisa ayuu la hadlayo waaninaya wuxuu yidhi yaa bunaya wiilkaygiio inaka adigu lan tajida heli maysid dacma xaqiiqati liimaan iimaanka xaqiiqadiisa macaankiisa ma dhadhaminaysid xataa taclama ilaa aad ogaato anna maa asaabaka wax alla wixii kugu dhaco lam yakun inuusa ahaanin oo liyukhdiaka mid ku gafayo liyukhdi'aka bal horta taas yaqiini wixii kugu dhaco ama khayr ahaada ama shar ahaadee marna kuma gafeenba waa wax mar hore lagu qadare see kuu gafayaa wamaa akhda'aka wixii ku gafo oo aada helinna lam yakun liyusiibaka kugumaba dhaceenba wax ilaahay mar hore kuu qadarayba maaha inuu kugu dhaco samictu rasuula allahi baan maqlay sala allahu alayhi wasalama yaquulu xaal uu leeyahay ina awala maa khalaqa allah ilaahay wuxuu abuuray waxa ugu horreeya alqalamu qalamka ugu horreeyey wax ilahay u khalqay fa qaala lahu ilaahay qalamkii wuxuu u yidhi qalamkii baa ilahay la hadlay uktub qor fa qaala wuxuu yidhi qalamkii rabbi yaa rabbi rabbigayo wamaadaa aktub maxaan qoraa hala yaabin dee qalamka ilaahay xawaas buu u samayn karaa yani waxbaa loo samayn karaa xisi baa loo yeeli karaa waxbuu dareemi karaa wuu hadli karaa markaasu wuxuu yidhi ilaahayow maxaan qoraa fa qaala ilaahay wuxuu yidhi uktub qor maqaadiira kulli shay shay la arka maqaadirtiisa qor xataa taquuma saacatu saacadda qiyaama ilahay ka dhacdo wax la arkaba meesha uu ku dhammaanayo iyo meesha inta uu marayo wuxuu samaynayo qor mar waxaan horaa loo qadaray waxa qalbigaaga kusoo dhacaya xataa ilaahay mar horuu doonay oo iraadeeyey wuxuu asagu doonay yaa bunaya wiilkaygiiow innii anugu samictu rasuulallahi baan maqlay sala allahu alayhi wasalam yaquulu xaal uu leeyahay man maata ninkii dhinto calaa hayri haada sidaas waxaan ahayn caqiide aan saas ahayn ninkii ku dhinto falaysa minii ummaddayda ka mid maaburinabow ninkii aan qadarka ilaahay saa u rumaynin oo wax la arkaba inuu ilaahay mar hore qadaray oo horay uu u doono iraadeeye shar iyo khayrba shar iyo khayrba ilaahay baa iraadeeyey laakiin khayrka asagaa loo nisbeeyaa shartana nafta iyo shaydaankaa loo nisbaynaya ta'adub baa yani ilaahay loogu nisbayn laayaa sharta mooye wax la arkaba ilaahay baa abuuray mar hore ilaahay baa qadaray marka qofkii iimaankaas xaqiiqadaha laga doonayaa inuu qadarka sidaa u rumeeyo wey rawaahu abu daawuud watirmidi can caliyin waxaa laga wariyey radi allahu canhu can nabiy sal lay slam qaal laa yu'minu cabdun addoon ma rumaynayo iimaan ma yeelanayo xataa yu'mina ilaa uu rumeeyo biarbacin afar yashhadu ilaa yashhada xataa yashhada ilaa uu ka qiro an laa ilaaha ila allah wa anii rasuulu llah ilaa uu tawxiidka ku dhawaaqo bacahanii ilaahay inuu isoo bixiyo bilxaq xaq inuu ilahay ila soo diray wa yu'mina ilaa uu rumeeyo bilmowti mowtka dhimashada wa yu'mina ilaa uu rumeeyo bilbacthi issoo bixinta bacda almowt mowtka bacdigiisana waa lasoo bixinaya oo gaalada kulli maxay ku gaaloobeen munkirulbacthi wey waxay yidhahdeen mar haddii la dhinto wax soo baxanay wax soo baxaya ma jiro a idaa mitnaa wa kunnaa turaaban a innaa lamabcuusuun aw aabaa'una alawaluun ma mar aan dhimanay oo carrada nocorto oo baaba'deen haddana dib usoo noqonaynaa ma jirto aabayaalka aniga hor aawo maa la soo celiy marka gaaladan waa munkurulbacthi bacsiga laysma soo celinayay leeyihiin marka ilaa aa bacsiga rumayso bacda almowt wa yu'mina ilaa uu rumeeyo bilqadari qadarka ilahay ilaa uu rumeeyo can abi cazata waxaa laga wariyey can inabiy wuxuu ka wariyey sala allahu alayh wasalam qaala wuxuu nabiga idaa qada allahu ilaahay hadduu la doono licabdin addoon an yamuuta biardin dhul inuu ku dhinto jacala lahu ilahay wuxuu u yeelaya ilayha ardaa xaggeeda xaajatan dan buu u yeelaya ya meesha ilaahay kuu qadaray unbaad ku dhimani soo maha marka haddii ajalkaa uu soo dhowaado dhulkii aad ku dhiman lahaydna aad aada uga fog tahay meeshii aad ku dhiman lahayd unbaa dan ka yeelan meeshaasaan rabaa inaan aado war maxaa jira maa ka joogta ma jirto dan adag baa iga soo gashayoo marnaba ma joogay show waxaa laleeyahy orod meeshaa u dhaqaaq waa lasuu dhimanaysaa suu usii socda halkii markuu dhintaba kaw meeshuu ku dhimanay ay malgumoodkii baa u fadhiya rawaahuma tirmidiyu asxaabu lbidaci kalqadariyati waalmurji'a halkan waxaa laga sheegayaa niman yacni waay bidcada nimanka la yidhaahdo waayahay laba qaybood oo ka mid a qadariye iyo murji'a niman la yidhahdo qadariye iyo murji yacni bidacda iyo firqooyinka laallada ah ee xadiidku uu sheegayo nabiga calayhi salaatu wasalaam ee toddobaatankiiyo labada firqo ah waxaa jirta lix firqo oo bidacdaas ugu weyn oo usuululbidca la yidhaahdo oo markaa iyagu sii qayb qaybsamayo ilaa ay toddobaatan iyo laba firqa noqdaan qadariyadan iyo murji'adana ka mid a ya qadariyadan iyo murji'adan ayaa ka mid a wey lixdaa firqo tiiba labiyo toban firqay noqonayso lix firqo oo min labiyo toban firqo ah waa toddobaatan iyo laba firqo waa firqda laalada ah wey marka firqada toddobaatan iyo saddexaad waa firqatu naajiya qolada la yidhahdo wey waaya waa ahlusunna waljamaca ahlusuna waljamaca sideed sinfi weeye ahlusunna waljamaca usuul bay leeyihiin kuwan kale oo dhan ay ku khilaafsan yihiin usuushooda ay ayagu isku waafaqeen waayahay way khilaafeen kuwan markaas waxay noqdeen qoryo yani diinta ka inxiraafay oo dhinac u leexday ay can ibni cumar waxaa laga wariyey can nabiyi sala allahu alayh wasalam qaala wuxuu nabigu alqadariyatu nimanka qadariyada la yidhahdo majuusu haadihi lummati ummaddan majuusiyadeedii wey ummaddeen maxamediyada hadday dabcaabud leedahay waa kuwa kan qadariyada un wey marxaban falmajuus falmajuusu daa'ifatun min almushrikiin maju majuusadu waa qolo gaalada ka mid a yacbuduuna shamsa qoraxday caabudaan waqiila annaar qolya waxay leeyihin dabkay caabudaan aa dabcaabud ama qoraxday caabudayaan wayactaqiduuna waxay ictiqaadinayaan majuusiyadu biilaahayni isnayni asliyeyni laba ilaah baa jirtay leeyihin oo asal ah humaa annuuru wadulma waa nuurka iyo mugdiga falkhayru min ficli nuur khayrkaad artee nuurku ka imaaday leeyihiin waayo waxaa la wixii khayr oo dhan wa sharuna min ficli dulma walqadariyatu qadariyadu daa'ifatun weeye oo min almuslimiin meesha looga shabahaya marka ay majuusiyada ka shabaheen ayaa lagu soo qaadaya waa daa'ifo muslimiinta ka mid a yactaqiduuna waxay ictiqaadsan yihiin anlaa qadara wax qadaraya horta ma jirto wax ilaahay horay uusii doonay maba jirto wa ana alamra unufun amarka haddaa la bilaabaya horay loosii qadaray ma jiray ama horay ilahay uusii ogaaye waa wax hadda la bilaabayo waxay kaloo yidhahdeen wa ana alcabda yakhluqu afcaala nafsihi alikhtiyaariya addoonku wuxuu abuurayaa nafti yani afcaasha yani ikhtiyaariyada ah wey biqudratin khalaqaha allahu fiihi intaasay ku dareen laakiin waa qudro ilaahay uu ku dhex abuuray oo masalan bafiiri markii ibnu caqiidaha la joogaa la misaalin jiray waxay leeyihiin fartan farta markaad sidaa u dhaqaajiso farta dhaqaaqeeda ilaahay baa abuuray farta haddii fargashi kugu jiro fargashigaas dhaqaaqiisana adiga abuuray wey fartaada dhaqaaqeedu ka dhalanaya marka waxay leeyihiin laba khaaliq bay qirayaan fiiri kuwanay shabaheen oo nuur iyo yani dulma laba asal baa laji laba ilaah baa jirta yidhahdeen mogtahay kuwan laba bay samaynayan laba khaaliq oo fal khaaliqu cindahum kuwan yani khaaliqa wax abuuraya agtooda waaba isnaani labo allahu tacaala iyo walcabdu fii afcaalihi alikhtiyaariy ilaahayna waxbuu abuuraa addoonkuna afcaashiisa ikhtiyaariga qaarkeed addoonka abuuranay ilahay shaqo kuma leeleyin afcaasha qaarkood ilahay baa iska abuurtay qaarkood hode ma addoon baa wax abuuran karo fartaas dhaqaaqeeda iyo kaatunka afargashiga ku jira dhaqaaqiisa labaduba ilaahay baa abuur yaa dhaqaajinaya oo abuuray dhaqaaqaas ilaahay baa abuuray ehlu sunnadu saasay qabaan hele addoon wuxuu dhaqaajin karaba ma jire laakiin qolyahan waxay leeyihiin maya addoonku khiyaarkii waxbuu ku yani waxani yuu asagu abuuran karaa bay leeyihin walaakinahum lam yukafaruu buu leeyahy sheekhu laguma gaalnimo xugmanin waa liqowlihim ina alcabda yakhluqu bilqudrati alatii khalaqaha allahu fiihi awood ilaahay uu ku dhex abuuray buu wax ku samaysanayaada ay leeyihiin intaasaa lagu daynaya oo fahum ayagu biictiqaadihim bilkhaaliqayna yani ay ictiqaadsan yihiin kalmajuusi wey fi ictiqaadihim biilaahayna asliyeyn wakilta daa'ifataani labada daa'ifaba waa majuusiyada iyo qadariyada calaa dalaalin wey shar bay dalaal bay ku sugan yahin fa ina alkhayra wa shara min allahi taqdiiran azaliyan wa khalqan wa iijaadan wey walaakinahumaa yunsabaani ila alcabdi camalan wa kasban addoonka yani kasab ahaan baa loogu nisbaynayaa mooyaane yani asaga wax ma abuuran karo ya wannusuusu sarixatun fi hada qaala tacaala wallahu khalaqakum wamaa tacmaluun ay waxaad samayn adinka iyo waxaad camal fanaysaanba ilaahay baa abuuray xaggee ka maraya marka aayadda meelay ka maraan male ya marka addoonka camal ahaan iyo ikhtiyaar baa loogu nisbeeya camalka see loogu nisbeynaya faman yacmal misqaala daratin khayran yarah waman yacmal misqaala daratin sharan yar ninkii camal falo baa la yidhi fiiri laakin waxbuu abuuray lama dhin abuurka ilahay baa iska laakin addoonka camalkaa loo nisbeynaya waqaala tacala ilahi wuxu yidhi lahaa maa kasabad wa calayha maktasabad lahaa maa kasabad wixii wanaag ohay kasbata nafta ayadaa iska leh wa calayha maktasabad wixii dembiga kasbatana waa lagu ciqaabaya marka kasab ahaan baa loogu nisbeynaya abuur ahaan ma jiro saasay ahlu sunuu qabaan marka qolyahaas waay waxaa la yidhaha qadariyo waa majuusu hadihi lumma in mariduu hadday jiradaan buri nabigu falaa tacuuduuhum ha booqanina wa in maatuu hadday dhintaanna falaa tashhaduuhum janaasadooda ha xaadirina wax baraka lama mehe waa majuusiya can cumara waxaa laga wariyey radi allahu canhu can nabi sal lay slam qaal laa tujaalisuu ahla alqadari kuwa qadarka inkirayo oo ahlu qadarka qadariyada la yidhaha hala fariisanina walaa tufaatixuuhum hadalkana ha u furina dood xunun bay idinku ridayeen dembi bay idin gelinayaani hala murmina rawaahuma abu daawuud wa qiila libni cumar cabdullahi bni cumar ba waxaa loo yidhi inahu qad dahara qibalana dhinaca anaga jihadaanada waxaa ka soo daahiray cabdullahi bni cumarow naasun dad yaqra'uuna alqur'aana qur'aanka say u yaqaanaan aad la yaabis wayatafaqahuuna alcilma cilmigana aayahay way fahmayaan marxaban oo cilmigana aad bay u baranayaanoo waayahay marxaban